waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan subax wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha ka qoreen wargeysyada kale the daily nation the standard iminka gacanteeda dhegeystayaal waxaa ku jira wargeyska the standard qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doona saaka sida kuwa berisan kusoo kakaci maqalka idaacadda dhammaantiin subax wanaagsan waxaad soo dhegeystaen laanta afka soomaaliga b b c da v o eda iyo tafsiirka qur-aanka kariimka markaasaan kusoo daafurnay dhegeystayaal idaacadda iminkan xubinta wargeysada qeybaha dambe dhegeystayaasha saaka sida kusoo kakacin kuwa beriseen iyo sidoo kale xaaladaha deegaanka waxyaala markaas laga hadlay ayaa markaasi fursad u siin doonaa saaka dhegeystayaal insha allah yuusuf bakad ayaa markaas xubinta wargeyska sidnila socodsiinaya dhegeystayaal usocobna wargeyska kale daily nation ayuuna la socodsiin doonaa waxyaalaha markaasi bogog hore ay qoreen dhegeystayaal iminka si toosaan ugu bilowna dhegeystayaal halkan waxau qoraya wargeyska waxaa dhegeysta wargeyska uu qorayaa lix ka mid ah xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo markaasi gudyada ka haya baarlamaanka dalka xildhibaana dhegeystayaal ayaa markaas iyagana xubinimadooda qeybt markaasi shaqadooda ay ku waayeen baarlamaanka dhegeysta sida horeba ay ugu waayeen xildhibaankii gaarayse aadan barre ducaale oo ahaa madaxii aqribada dhegeystayaal haddaba halkan dhegeysta wargeeska wuxuu qoraya sida markaasi shalay afhayeenka baarlamaanka dalka uu ku dhawaaqay lix ka mid ah waxaa markaasi sheegeen in ay markaasi ku waayeen waxaa ka mid ah gabadh dhegeystayaal gabadha markaasi umarreebka ama wakiilka dumarka ee countiga laikibia ketwa ruguru oo markaasi position ama xilkeeda markaasi vice chairperson ee qeybta markaasi beeraha iyo weliba xoolaha xanaanada xoolaha ka weysa dhegeysta kaalinta ay ka haysay dhegeystayaal waxaana markaasi lagu badalay cid kale waxaa sidoo kale kamid a dhegeystayaal qeybta markaasi isgaarsiinta ay weliba former i t i c t waa william kisang ayaa isagana markaas kamid ah dhegeystayaal kajiado south m p kato ole matito ayaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal oo asana u xilsarnaa qeybta dhegeystayaal wasaaradda difaaca dalka iyo weliba arrimaha xiriirka ee caalamiga ee dunida dhegeystayaal foreign relation dhegeystayaal xildhibaano aada u tiro badan ayaa kamid ah dhegeystayaal oo iyadoo tani ay daba socota leeyahay xulafooyinka aada ugu dhow oo markaas la doonaya in laga xaalfiyo dhammaan cid waliba markaasi xulafo la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kalena kaalimo ama sidoo kale howlo kala duwan baarlamaanka u degsan ee ka hayso dhegeystayaal waa xafiisyada baarlamaanka dhegeysta iyadoo laakiin aan xilkooda lagu soo doortay aan laga qaadi karin dhegeysta sida wargeyska saaka oo halkan boggiisa lixaad uu ku qorayo wargeyska the standard waxay leedahay waxaan furnay waddo kale dhegeystayaal oo wada hadal ah waa sida markaas ay ku sheegtay gabadhan lagu magacaabo aan waa mada karwa dhegeystayaal ee xisbiga naag kenya ka tirsan iyadoo shalay markaas ay isku imaadeen asxaabtii markaas one kenyan alliance ee hore ay ka baxeen musalem mudabari sidoo kale moses otengula madaxweyne ku-xigeenkii hore stephen closo misioka iyo sidoo kale gideon moy ayaa sidoo kale iyo weliba silas jirongo ayaa iminkan xisbiga sheegeen in ay cagaheeda ama cagahooda ama cagaheeda kusii istaagi doonto xisbiga odi waa xisbiga one kenyan alliance kuwaasoo markaasi burbur u dhowaa laakiin waxaa haddana markaasi sheegeen in haddana waddo kale markaasi u furan tahay sida ay salay iskuga soo dhabeeyeen oona markaasi ku saxiixdeen warqadahooda waxay sheegeen markaas in ay wada shaqeyntooda ay sidoo kale ka dhiidhin doonaan kuna ballaarin doonaan dhegeystayaal iyadoo laakiin sida qaar ay sheegayaan han soo babaxayso oo qayb ama xulafo markaasi doonayaan in ay la noqdaan qaybta markaasi ama ay la shaqeeyaan madaxa xisbiga o d m raila odinga waana azmiyo la umoja dhegeystayaal waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa markaas isagana u dhow mid aqbalayo oona sidoo kale waqtiyada soo socoto la fili doono inay markaasi ka wada shaqeeyaan hanaanka ay sidoo kale xubinta markaasi isbahisyada ama xusbiyada kala duwan ay ku wada shaqeyn karaan dhegeysta sida saaka wargeyska uu qorayo horaan ayaa markaasi shaki fara badan laga qabay sida halkee ee markaasi xisbiga kanu oo horaan asaga dhegeystayaal waa xisbiga kanu horaan asaga dhegeystayaal aada ugu dhowaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale xisbiga odium raila odinga taasi shaki ma looga qabin laakiin dhanka fogaashuhu markaasi ay fogeysay haddana soo dhowaaday waa stephen colonso mishoka sida wargeyska saaka uu qorayay laakiin shalay ayay markaas hogaamiyaasha isla egeen qeybaha markaasi kala duwan ay isla fahmi karaan sidoo kalena ay ku wada socon karaan dhegeysa sida wargeyska boggiisa toddobaad saaka uu qorayo halkan raila wuxuu markaas isagana sheegay in ay markaasi uu ku dabcan uu ogolaan doono haddii markaasi laga markaa laga itaal roonaado dhegeystayaal waa sida wargeyska bogiisa sideedaad uu qorayo halkan wargeyska wuxuu leeyahay raila wuxuu sheegayaa in haddii laga itaal roonaado mise laga reeyo doorashada soo socoto waxa uu sheegay in markaas uu aqbali doono wax waliba dhaco iyadoo ninka aadka isku hayaan ee ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto doorashadan sanadka labada kun labaiy labaatanka bisha sideedaad ee sagaalkeeda dhici doonto dhegeystayaal waxa uu ballan u qaday kenyaanka in wadada saxda ah loogu hani doono sidoo kale buuqi qayli iyo dhibaato aysan ka dhici doonin sidii labada kun toddobadii wargeyska wuxuu sidoo kale ku feera halkan uu kaga hadlayaa iyadoo markaasuu kaga digayo in naceebka dhibaatada markaasi xildhibaanada ay kaga fogaadaan iyadoo ay markaas laga yaaba taasi inay huriso dhibaato kale xildhibaanada ayaa markaasi halkan ka codsadeen waa xulafada markaasi madaxda waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kale quanza alliance ee horkacayaan dhegeystayaal jason mudama iyo sidoo kale musalia mudavad iyo sidoo kale moses otengula ay markaasi naivasha shalay ku sugan ay sheegeen in ay aqbalaan wax waliba markaasi soo baxo siyaasadda weliba raila ay ka codsadeen in markaas uu gacmaha ka taagto lagana itaralo horaan ayuu sheegay raila in wax waliba markaas uu qaadan doono haddii markaasi si hufan si markaasi loogu talagay guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ugu qabtaan doorashada dhegeystayaal eelgeyo marakwed kibjumba murkumo sanadka wuxuu sheegay in markaasi uu ku hogaami doono sidoo kalena saboort garayn doono dowladda oo markaasi ay la shaqeyn karaan if quanza lucis haddiay lumiyaan wuxuu sheegay in ay dowladda weliba soo baxdo ay doonayaan inay la wada shaqeeyaan waa sidaas xildhiba waa dabcan madaxii hore aqlibiyadda qeybta markaasi sanadka kipchumba murkumen uu shalay qabta naivasha uu ku sheegay halka asagana madaxa xisbiga odm raila odinga ayay xulafadooda markaasi ka codsanayaan in bulbur iyo qayli wadanka markaasiisan u horseedin dhegeystayaal haddaba wargeyska bogiisa sideedaa dhegeystayaal isagana wuxuu halkan saaka faahfaahin macluumaadka ka qoraya dhegeystayaal baarlamaanka buuq markaasi ka dhalatay dhegeystayaal ma la socotaa dhegeyste hanaankii hore waagii hore loo codan jiray haddii markaas adiga mandheera aad joogtay in markaas lasoo qadi jiray warqadihii markaas codaynti lana keli jiray xarunta dhexe ee bomas halkaas lagu xisaabin jiray dhegeysa kadibna la dhihi jiray qofkaas ayaa ku guuleystay laakiin waqtigii ka dambeysay wixii labada kun sideed labada kun toddobadii labada kun sideedii wixii ka dambeeyey waxay markaas hanaanka isku bedelay qeybta digitalka dhegeysta electronica laakiin hadda waxaa leeyahay waxaa markaas la rabaa twenty twenty two in markaas hanaanka hore dib loogu noqdo loogu celiyo si markaas dadka ay markaasi cododkooda usoo dhibtaan kadibna guddiga doorashooyinka ay markaas usoo loo soo qaado xarunta markaas lagu tiranaya xarunta guud laakiin taasi buuq ayaa ka dhashay waxayna sheegeen inay taasi tahay mid markaasi buuqii fara badan iyo weliba arintii wadanka ka dhacday labada kun toddobadii dib loogu noqon doono dhegeystayaal sida markaasi qaar kala mid ah xulafaanada ama xildhibaanada markaasi buuq ay kaga dhasheen baarlamaanka waana arrin markaas ay ku sheegeen in ay tahay mid siyaasadda lagu dabcan waa mid markaas siyaasadda waa arrimaha siyaasadda waddanka hoos u dhigi doonto dhegeystana buuqna waddanka gelin doonto waxay sheegeen xitaa inay suurtagal noqon doonto dadkii hore ay geeriyoodeen ama ay dhinteen inay markaasi ay codaho loo codeyn doono ama codadkooda markaasi sanduuqa loogu ridi doono dhegeystayaal haddii ay saasi dhacdo oo ay markaasi noqoto qaab digital ah in laga wareego dhegeystayaal ama sidoo kale waagii hore sidii lagu codan jiray ay tahay mid markaas wadanka dibudhax ama xoogan u keeni karto dhegeystayaal buuq iyo fara badan ay ka dhaco laakiin constitutionka siduu qorayo constitutionka siduu qorayo waxaa leeyahay wargeyska wuxuu leeyahay wuxuu markaasi cadeynayaa qofka koobigiisa in markaasi uu ku rejistr gareeyo ama sidoo kale uu qeyb kaga nodo xubin codeen dhegeystayaal sida uu qorayo election act twenty waa wargeyska wuxuu qorayaa in ay markaasi qofkas uu ku qanacsan yahay codeyntiisa sidoo kalena uu ka codeeyo hanaanka u degsan sidoo kalena lagu raaco constitutionka dalka dhegeystayaal ama sida uu degsan yahay waa tahay waxaa dhegeystayaal iminkan soo socdaa new collision dhegeysta waa azimiyo iyo asxaabta kale ee sclosomisoka iyaguna markaasi sheegayaan inay doonayaan inay dhegeystayaal xulafo wada samaystaan sanadan ay azimiyo qeyb ay kaga noqdaan lamooja wargeyska dhegeystayaal ugu dambe halkan qeybta ugu dambe bogiisa saddexaad wuxuu qorayaa oo marriages are over dhegeystayaal wuxuu leeyahay guurkeena wuu soo gabagaboobay waana gabadhiisii xaaskiisii hore waa gabanaha countiga mombasa joho wargeyska wuxuu qoraya halkan kaga faaloonada kaga hadlayaa tobankii sano ay wada joogeen oo sidoo kalena aad noloshooda waxay markaas sheegaysaa gabadha inay markaas isku raageen sidoo kalena ay u baahneen inkastoo muscaban u daanayo qodobkaasi dhegeystayaal uu doonayo inuu kaga hadlo laakiin laba cunigay u haysaaye waana gabar markaas aada u qurux badan oo markaasi kaitaliano elea mscabo markaa leeyahay Waxaan halkee aadi kasoo gudbi doontaa tijuha ay lahaa.
ka bax waa gabar aada u quruxsan buu leeyahay muscab iyo wargeysa kale daily nation aad waa mahadsan tahay yuusuf dabcan eh, qodobkaasi waxaa moodaa in wargeyska daily nation maanta warbixinta ugu weyn uu ka dhigayo waxaa lagu dhagan yahay barasabka ismaamulka mombasa cali xasan joho dabcan waxaanu ognahay eh, barasabyada iyagu wakhtiyadooda dhammaanaya ee sanadka amaba xili labaad ama taamtuu ku jira maalmahan waxaa moodaa in guurarkoodu uu burburayo oo xaasaskooda iyagu ay ka gudbinayaan kiisas iyo dhankaasi maxkamadda doonayaana in ay ku kala tagaan dabcan ee, qodobkaasi yuusuf uu sheegay ee wargeyska maanta bogga wuxuu ku qorayaa saddexaad waxauna leeyahay xaaskii joho oo dalbanaysa in markaasi si toosa loo furo ama ay u kala tagaan xasan cali joho dabcan wargeyska ee, qodobkaasi aad iyo aad buu u faahinayaa waxauna leeyahay iminka barasabka mombasa cali xasan joho ayaa waxaa mar kale uu lugta kula jiraa arrin ku saabsan dhankaasi iyo maxkamadda ayuu leeyahay kadib markii xaaskiisa ay ka gudbisay kiis ku saabsan ee, dalbi ama in ay dalbanayso furin waxa uu leeyahay wargeysku warqad markaasi loo gudbiyey maxkamadda qaadiga magaqaadi scott loo yaqaano ee mombasa xaaskan oo lagu magacaabo madina giovanni fazini ayaa waxay dalbanaysaa inay kala tagaan labadani shakhsi ama labadan lamaane waxaa leeyahay sidoo kale warbixinta ugu dambeysay waxay sheegaysaa in labadan ay isguursadeen bishii labaad kow iyo tobankeedii sanadkii labadii kun kow iyo tobankii two eleven ay isguursadeen ayaa leeyahay waxa ay waa si maarataye xaas ama nin iyo xaaskiisa oo kale ay u noolaayeen ilaa iyo bishii koowaad ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaa leeyahay kadibna waa ay kala way kala markaasi kala boodeen kadib waxaa leeyahay bishii lixaad labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxa ay s- haweenaydan ku andacootay in barasabka uu gurigoodii rasmiga ahaa isaga baxay ama isaga tegay matrimonial homekooda ama halkii ay ku wada noolaayeen ayuu mr joho isaga tegay waa lix bilood kadib markii ay labadani isgafeen kadib waxaa leeyahay waxaa iminka maxkamadda u gudbisay ee, kiiskaas ay ku doonayso in haweenaydan la furo ayay leeyahay dabcan waxaan leeyahay iminka xasan joho waxaa loo qabtay afar iyo toban maalmood si uu uga soo jawaabo eh, kiiskan laga soo gudbiyey ee, maba laga gudbiyey laakiinse sida wargeyska uu sheegayo laga soo bilaabo labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo iminka si toosa eh, iskulama ay joogin mayna isfurin islamayna nooleen sida wargeyska uu qorayo ama islama ay joogin balse eh, diin ahaan waxaa leeyahay maadaama ay shareecada islaamka sida waafaqsan isu guursadeen waa dad isku xirnaa amaba xarigooda aan kala goyn laakiinse aan kala tegin ayuu wargeysku leeyahay balse iminkaa si toos ay u doonaysaa haweenaydan in loo furo oo warqadahaasi ay maxkamadda u gudbisa ayuu intaasi ku daraya dhegeystayaal waa sida yuusuf uu sheegay haweenaydaasi iyadu xijaaban ayaa halkaasi sawirkeeda lasoo qaatay waxaana leeyahay maalmaha soo socda ayaa laga warsuugi doonaa haweenayda bogga kale ee wargeyska haddii aanu aadno bogga afraad iyo shanaad waxa uu ku qorayaa wargeyska waa in raila odinga iyo weliba kalonzo musyoka ay suurtagal tahay in heshiis uu dhex maro waxaana wargeyska intaasi ku darayaa uu leeyahay labadan nin raila iyo weliba kalonzo waxa ay magacaabeen guddiyo laba guddi oo labada dhinac ka kala socda ayay kala magacaabeen kuwaasi oo iminka wadahadallo u socdo kana shaqaynaya sidii la isugu soo dhowaan lahaa wargeyska waxa uu qabsaday taariikh wuxuu leeyahay sideed iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno ayay noqon doontaa maalinta ay soo shaac- soo shaacin doonaan ama soo shaacbixi doonto wadahadalka iyo sidoo kale isbahaysi cusub iyo in oka ay kusoo biiriyaan azimiyo si halkaasi ay uga wada shaqeeyaan dabcan maalinkii shalay ahayd kalonzo cyrus zorongo gideon moy iyo weliba martha karua waxa ay halkaasi ku saxiixdeen xarunta kalonzo ku saxiixeen heshiis ay ku doonayeen in ay u ogol yihiin cid walba inay la shaqayn karaan iyagoo markaas meesha ka saarayo suurtagalnimada ay kula shaqayn karaan william ruto waa madaxweynaha ku-xigeenka dabcan qodobkaasi wargeysku qoraya waana in maalmaha soo socda ay wadahadalladaasi sii soconayaan ee, suurtagalna tahay in sideed iyo labaatanka bishan aan ku guda jirno shaaca si toosa warbaahinta loola wadaago dadkan loola wadaago in kulankaasi amaba heshiiskaasi uu hirgelayo dhaqangelayana dhegeystayaal aanu kusii soconno wargeyska the waa wargeyska daily natione weli waxaa la leeyahay madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba xulafadiisa waxay haystaan konton iyo laba maalmood si ay si toosa ugu biiraan xisbiga u d a oo isaga baxaan xisbiga jubli dabcan waxaanu ognahay in tikitka lagu soo doortay uu yahay jubli balse iminka xisbiga ay u ololeynayaan ama ay ku ololeystaan uu yahay u d a waxaa leeyahay laga soo bilaabo lix iyo labaatanka amaba inta ku eg bisha saddexaad lix iyo labaatankeeda ayaa waxaa intaasi ka hor loo ogol yahay inay isaga baxaan xisbiga jubli si toosan ay ugu biiraan u d a waa william ruuto iyo weliba xulafadiisa taarikhdaasi waa maalinta ugu dambeeya leeyahay oo ay markaasi diiwaanhayaha xisbiyada siyaasadeed uu qaabili doono dhankaasi iyo xubinnimada xisbiyada ay ka noqonayaan dhankaasi iyo membership waxaa loo yaqaano registrar dhegeystayaal taasi waxay ku qasbanaatay elea ama ay ku qasbaysaa siyaasiyiintan in ay qeyb ka noqdaan amaba ay markaasi si toosa ugu soo biiraan waa xisbiga u d a dabcan xogayaha xisbiga jubli rafael tuju kal hore waxa uu sheegay sida wargeyska uu qorayo inuu doonayn isagu in siyaasiyiintan ay waayaan jagadooda oo markaasi ay ku qasbaan inay isaga baxaan xisbiga madaxweynaha ayaa lagu madaxweyne ku-xigeenka lagu jeedaya weliba xildhibaanada kale halkaasi ka tirsan xisbiga jubilee iyagu xulafada dhowlaha madaxweyne ku-xigeenka wuxuuna rafael tuju leeyahay kuma qasbi doona in ay xilkoodii sidaasi ku waayaan dabcan hagaag qodobka kale bogga sideedaad ayuu ku qoray waxuu ku saabsan yahay dhankaasi iyo guddiga madax bannaan ee i b c weliba doorashooyinka soo socda dabcan qodobkan waxaa moodaa sidoo kale in yuusuf uu carabka ku dhuftay waxay ku saabsan tahay in hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka amos kimunya uu maxkamadda aanrahdae baarlamaanka geeyey waa arrintani ama dooda ku saabsan in lagu soo celiyo doorashooyinka waa maalinta la codeeyo in xisaabta waxaan ogsoonahay labadii kun iyo toban todobadii dhanka electroniga ama qaab online-a in xisaabta lagu gudbinayo lakiin iminka waxaa leeyahay in gacmaha laga geeyo ama gacanta laga dhiibo oo sidaasi lagu xisaabo ayaa la doonayaa dabcan waxaana sidoo kale wargeysku intaasi kusii darayaa showdown ayaa leeyahay looms dhankaasi waa loolan adag ayaa arrintan dhex mari doonaa ama xildhibaanada labada gees u kala safan dhanka madaxweynaha iyo roreyla iyo dhanka william ruto dood adag ayaa ka dhalan doonta a leeyahay arrintan waana la eegi doonaa sida ay ku dhammaato iyo halka ay markaasi ku biyashoota ayaa leeyahay laakiin arrinta marba maxkamad haddii la keeno baarlamaanka dood adag ayaa ka dhalan doontaa labada dhinac shafka isu garaacan doonaa waana la eegi doona ayaa leeyahay cidda markaasi ku guulaysato hagaag sidoo kale waxaa wargeysku u qoraya in qiimaha geleyda ama halkii loor geleyda uu hoos u dhacay laba kun iyo sideed boqol ayaa iminka la gadaya halkii saddex kun iyo laba boqol ee ahaan jirtay wargeysku leeyahay dabcan sidoo kale qodob kale ayuu wargeysku qoraya maadaama waqtigu ciriirin ugu yahay waa dhankaasi in la leeyahay xanuunka waa dawada lagu daweeyo xanuunka loo yaqaano waa hypertation dhankaasi iyo dhegeystayaal waa dhiigga ayaa waxaa leeyahay daawooyinkii ayaa out of stock noqday oo maalmahan dambe laga waayay dhankaasi iyo farmasiyooyinka dhankan dalkani kenya ayaa laga hadlayaa labadii bilood ee lasoo dhaafay waa dadka iyagu qaba xanuunadaasi ayaa waxay la kulmayeen ayaa leeyahay in ay bedeshaan ama waddo kale raadsadaan kadib markii daawooyinkii iyagu isticmaali jireen laga waayay suuqa waxaan iminka wargeysku leeyahay aanu xaqiijinay arrintaasi wax ka jiraan labada bilood ee lasoo dhaafayna dadka qaba xanuunkaasi dhiiga uu iyagu ahaayeen kuwa waayey daawooyinkii horey u isticmaali jireen oo waddo kale ama alternative ay u raadsadeen ay ku doonayaan in markaasi ay isku daweeyaan dhanka iyo qeybihi ugu dambeeya dhegeystayaasha ayaanu u gudagelaynaa ee subax wanaagsan iyo si lagu waabaristay goobaha ay ku sugan yihiin cawaberiga iyo jawiga guud eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan ballankaasi wicitaanada yuusuf subax wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
magacaab subax wacan oo wanaagsan adigu yuusuf bakar wacan oo wanaagsan
haddaan idin salaamada cabdi aadan khayr dheer waanu kaa guddoonnay cabdi aadan aad baa loo wacamay waalo dhibaato ma jirto maasha allah jawigiisa qabowdahay biyihii waa la aroortay waxbarashadii qiimadii waa la aaday haye alxamdulilah iyo hadalhaynta waa iska wanaagsan tahay waa xogaha hadalhaynta badanaa siyaasadaas iyo dhankaan baan iska milacsanaa oo aad aad ula socnaa o dhegeysanaa marka midka ugu khayrka badanna allaha nooga soo saara dhanka soomaaliya iyo dhanka kenya dhanka dhaxliga amiin waa waanu mahadsantahay salaamnay aad waa mahadsantahay hello star f m
halo isku soo dhaweynayaa saaxiib
carabduur xalada qaxootiga ifo haye carabduur eh, bal s- halkaasi inooga waran ifa iyo subaxan
falilaahi alxamdu aadan u fiican waa barwaaqaysan maanta ji- khamiis waay laakiin iskuullada waa loo baxay aadan u barwaaqaysanahay wax dhibaato ma jirto Mhm.
maqalka idaacadda maasha allah wax
wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha Olá, wacalaykum asalaam waraxma
eu trabalho com a Maria.
aanu kaa qaadnay walaal
Eu vou com a Maria.
magacaaga inoo sheeg
Rahma Azia.
waan gartay raxma wajeer inooga waran Hello.
subaxan
Assalamu alaikum.
calaykum asalaam waraxma
Mandana tansi bani salam.
waan kusoo dhaweynayaa xaliima mandheera inooga waran subaxan
Ma sha Allah. Riyan qadkana waa i geli waaye caafimaadkani waa fiican yahay khamiis waa isduulad waa la aado haye ilmaha dugsi waa iska ciyaari hayaan Mhm.
intii bugtana allaha noo caafiyaa leena intii dhimatayna allaha noo allaha una hariista idinkana waa idin wada salaamay aad baa mahadsantahay
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
waa ku salaamay muscab ii macalin yuusuf bakad waa cumar akhyaara joog magaalo madhera waan kusoo dhaweynaynaa cumar mandheera iyo subaxan
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aa lagu wada baristay Haye.
ilaahay nabadgelyo waana si jawiga aad ayuu u degan yahay haye alxamdulilah marka waxaa waaye waa dhegeysanaya wargeysyadana marka arrinta oo doorashada waxaa waaye waxaa lagu celinaa la yidhi wixii oo awal hore oo waxaa waaye warqadaha caadiga ah oo la xisaabaha lagu celinaa la yidhi marka arrintaasna ani lafteedu waxaan dhihi lahaa arrintaasaan lagu celin maxaa yeelay dallaasi iyo dhibin ay keentaa laga yaaba marka sida hore doorashada ku fiican Mhm.
macalin ammaanka waddanka markaasa u fiican dhammaan dhegeystayaal inta ku xirna star f m iyo macalin muscab iyo kulli waa salaam aysu bakat aad baa mahadsantahay saaxiib hallo star f m
allah asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalkii mascab baa ku salaama adigu yuusuf bakar bis wax wanaagsan farxiye countiga wajeera wacanoo wanaagsan farxiya waa kusoo dhaweynaa walaal
alxamdulilah si fiican oo ka abraysanaa lasoo qaadacay mhm
cadalaynta bu badanna muslimiinta meelay joogaan ilaahay nabada ka dhigan bilaa ilaahayna foofanoo keena subax wanaagsan oo kuley walaalkii marlaba aamiin subax lamida walaal hallo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
wax wanaagsan walaalihiisubi adiga waa mascabo waxaa waaye raqay countiga wajeera wacanoo wanaagsan ruqiya maasha allah walaalku wax wanaagsan alxamdulilah jawiga socota gaadiid ganacsiga waxbarashada maasha allah haye hadalhaynta kule walaal dhacdada sheela naqashas ambaan hadal haynaa jawiga waa degan yahay idaacadda maqalkeeda maasha allah degeedgaalka idaacadda sare waxaan leeyahay wax wanaagsan dhammaan meelay joogaanba mhm idinkana maalin wacan ayaan leeyahay walaal aad baa mahadsantahay walaal hallo star f m
asalaamu calaykum waa muscab wacalaykum asalaam waraxma
rasiid ibraahim bumwaani waa kusoo dhaweynayaa rashiid
aad baa laba nabad loogu daray walaalkay nimada waa la aadi mhm wax ganacsi aaday way aadeen aad baa loo fiican yahay waa garta u baryanaa wadankeena inaad balaadi kasta dhowgato aamiin waa mahadsantahay dhegeystaha kale si hallo star f m hala asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
imankan waxa weydiiyey waa geera kusoo wacaysa waxmaahayo raxmo waa kusoo dhaweynayaa ka waran goobtaa ku sugan tahay walaalkay macna wajeeran kusoona alxamdulilah boqol boqol oo noola kuwa barisana mhm dhammaan gabdhahan wareega maalay joogaan asalaamaya sirata wajeer
mhm marka dhegeystayaasha aad waxaan salaamaya iyo sukadna waxaan salaamaya caalam islam nabad kalaa ka dhiga ayaan leeyahay aad baa mahadsan tahay hallo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa cabdinaasir oo gaarsi jooga walaal soo dhow cabdinaasir alxamdulilah waa iska fiicanaha wax kasta maasha allah waa si ilaahay u talagalay waxbarashada ganacsiga wax kasta caadi waay alxamdulilah Mhm.
Hadal- hadalhayntana waxaa waye siyaasadda waay haye Eh, gaar ahaan ah, nidaamkii hore lagu noqonay oo waraaqaala tirinay aa aniga aniga waxaan aaminsanahay nidaamkaas inuu ka fiican yahay midkan hadda oo electronic ah maxaa yeelay middan waxaa waye isdabamarin badan leeda midda electronic nidaamkeedii waa gartay aad baa mahadsan tahay Ah, waa maasanta khayr ila kusoo laalo saaxiib waa mahadsantaha adiguna dhegeysta ugu dambe ayuu ahaa oo aan fursad u siino xubinta subax wanaagsan wargeysyada soo dhegeysteen yuusuf bakadi weliba muscab subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaad noo maqlaysaan kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay waa subaxnimo khamiisaha taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun labaiyo labaatanka goorsheegtu waxay tilmaamaysaa sideedii qadar shan iyo soddon daqiiqo waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska khamiis walbahadan oo kale iyo si toosa uga dhegeystaan star f m waxaa idiin soo jeedin doona anigoo hamsa ismaaciil iyo weliba yuusuf bakat dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhowaada mar kale dhegeystayaal dabcan barnaamijka qoyska ayaa ah barnaamij aan alaba uga hadalno ama barnaamijka arrimaha qoyska aan uga hadalno dhankaasi iyo waxyaabaha ku saabsan lamaanayaasha wada jooga wada nool sidoo kale ubadka barbaarintooda tarbiyanta iyo si guud arrimaha qoyska iyo familka ayaanu uga hadalnaa iyo sidoo kale labada dhinac ee dadka wada jooga iyo qoysaskooda ayaan hadba uga hadalnaa inaga oo markaasi qoysaska iyo dadka lamaanayaasha wada jooga soomaaliyeed maalin walba isku daynaa in markaasi waxyaabaha ka dhex taagan si aan markaasi baraarujino xalna u raadina mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad nagla socotaan iyo sidoo kale barta internetka iyo si toos ah inooga dhegeysanaysaan gobolbaa joogtaan dhegeystayaal dabcan sida asbuucii hore aan idiin sheegnay waxay noo soo socday dhankaasi ama uga hadlaynay baafuriyaasha guusha qoyska wanaagsan oo aanu soo egnay qodobo kala duwan usbuuci aanu soo dhaafnay oo ay ka mid ahaayeen in markaasi la xakameeyo khatarka ama khatarada dhankaasi iyo carabka iyo sidoo kale in qofka indhihiisa nusna furo nusna isku xiro ayaanu soo egnay sidaanu idiin sheegnay maanta qodobada kale ama labada qodob ee kale ayaanu eegi doonaa sidoo kale marti aan ugu soo biiri doontaa qeybaha dhexe barnaamijka waana markaasi qeyba nooga soo noqon doontaa kana wareysan doonaa arrimahani maanta waxaanu eegi doonaa waa raadinta xal dhexdhexaada raadinta xal dhexdhexaada iyo sidoo kale in runta laysku sheego ama runta waa raaxo ayay yidhaahdaan labadaasi qodob ayaanu eegi doonaa aanu ku hormari doona dhankaasi iyo in la raadiyo xal dhexdhexaad ama raadinta xal dhexdhexaada dhegeystayaal dabcan marka la dhaafo bisha arooska iyo weliba maalmaha macaanka waxaa bilaabataa noloshii dhabta ahayd waxaana soo baxaa dabeecadihii dhabta ahaa waxaana dhici karaa in la kala boodo ama laysku dhaco sidaanu ogsoonahay amaba caadiyan iska jirta waxa ay tahay in qofku uu noqdo amaba suurtagal noqoto in qofkii qofkii uu moodayo moogii qof kale u noqdo adigu qofka waxa ayaa ka filinaysay waxayaa ka aaminsanayd dabcan xiliyadii haasaabaha inta la sheekeysanayey qofka qof wanaagsan oo boqolkiiba boqol dhammaystiran ayuu kuula muuqday ama uu kuula eka laakiinse wixii ayaa dhammaaday bishii ugu hore iyo bishii labaad ayaa dhammaatay iyo bilihii ugu hore dabcan iska dhe xitaa sanad intay qaadan karto qofkii waxaa dhacdo in marka uu qofkii rasmiga ahaa ee isaga uu ahaa uu la soo baxo iyo wejigiisii waxaa dhammaaday isbuucii malabka yidhahdana macmacaanka waxaa bilaabatay noloshii dhabta ahayd waxaana soo baxday dabeecadihii dhabta ahaa ee qofka dabcan waxaa dhici kartaa in marka labadii qof ay isku dhacaan oo kala boodaan ileen isaguna wuxuu lahaa waddadan wax ragaada ma lahan oo si toosay u wanaagsan tahay laakiin siduu u socday ayuu waxaa ka hor imaaday kurtumo iyo ragaad fara badan ayaa ka hor imaaday iyo waxyaaba markaasi isaga jidgooyooyin ku noqday marka qaabka u wanaagsan markaasi loo raadinayo xal dhexdhexaada qofka laga doonayo inuu xal raadiyo oo uu noqonin ama uu isdhihin waa ilamaa ilamaa adii waddadii aad rajaynaysay ee ahayd in waddadani waxba kaa hor imaan doonin oo qofkanuu wanaagsanaan doono boqolkiiba boqol wejigii horaan xilligii haasaabaha ee ahaa qof wanaagsan oo dhan walba markaa ka eegta noqda qof dhammaystiran ayaa adigu doonaysay balse waa in la raadiyo hal halkaasoo ah dhexdhexaad oo hal dhinac aan u jaanjeereynin dhanka dabcan markaan leeyahay waddadaasi wuxuu noqon karaa ninka ayuu noqon karaa ciladu sidoo kale gabadhii ayay ciladu noqon kartaa marka xalka la raadinayana waxa ay khubaradu leeyihiin waa in xal dhexdhexaada la raadiya oo hal qof aan la siinin gartu ama laga garhelin markaan waxaa aada loogu baahan yahay leeyahay in la wada hadlo la isuguna yimaado meel dhexe qof walbana ogolaado inuu ka tago qeybo ka mid ah waxyaabihii markaasi uu jeclaa ama uu rabay si loo adkeeyo jiritaanka guurka waxay yidhaahdaan markii la heshiinayo waxyaaba laisku qabto oo qofka markuu tanaasuli waayo qofkan markuu tanaasuli waayo qofkan kalena tanaasuli waayo maxaa la markan bal meel dhexaas kugu imaano adigana qodobadan ka tanaasul shantan qodob ayaa wadatay bal saddexdan ka tanaasul labadan soo la soo har anigana waxaan watay shantan qodob saddexdanaan ka tanaasulay labadan ayaan la soo haraya waa sida u wanaagsan ee markaasi dadka ay ku xalliyaan waxyaabaha marba haddii xal la doonayo dabcan sidaan sheegnay marka waa in labadii qof ee markaasi waxyaabihii ay jeclaayeen ama wixii isbeddelkii ku yimaaday oo qofkii uu u malaynayey in qofkan uu ahaa waddadii aan soo sheegnay ee isaga socon lahaa ee wax maarataye jidgooyin aan kaaga hor imaanin waxyaabahaasi in markaa qofkii uu ka tanaasulo wixii uu jeclaa ama markan uu isdhaho bal qofkan ku qaada markan wixii sidan ayaa dhacday wixii aad filinaysay filan waayo maqli jir wixii aad filinaysay wax kale ayaa meeshii kaaga hor imaaday waa inaad ka tanaasushaa oo markaa meel dhaxa laysugu yimaado qofka raba inuu helo dhammaan wuxuu jeclaa waa qof aan dhisi karin nolol qoys mid bulsho iyo mid urur midna ayay leeyihiin dhegaystayaal qofkiiya doonaya in boqolkiiba boqol isagu wixii wax walba dhankiisa ay jiraan oo isagu aan doonaynba tanaasul bilaa tanaasul tanaasul badana iyo tanaasul yare qofka qof tanaasul yar oo aan tanaasulayn hadduu noqdo oo wax walba uu jeclaa oo maskaxdiisii kusoo dhacday niyadiisii kusoo dhacday uu doonayo in sidoodii ay u dhaqangalaan boqolkiiba boqol waxaa leeyahay qofkaasi waa qof aan dhisi karin nolol qoys sababtu maxay tahay sababtu maxay tahay wixii ka hor yimaado ee caqabada waxaad doonaysaa in dhankaaga mooye dhanka kale laga hadliyo adigu ma doonaysid in hal mar xitaa wixii aad ka tanaasulshid sidoo kale mid bulsho iyo mid urur midna dhisi maysid oo mid bulsho waxaa ku dhisayn sidoo kale qofkii hadhow arrimihii qoyskiisa soo xallin waayo dee ha ka sugan isagana in uu qoys ama dad kale qoysaskooda uu xalliyo ilaan asaga yaabtiisa markaasi haysata marka waxaa leeyahay qofkaasi ma noqon karo qof hadhow bulshada isana la jaan qaado oo bulshada noqdo mid maarataye xiriir bulsho dhiso maadaama uu midii qoyskiisa ee halkii qof ee ugu dhowaa uu dhisi waayey una tanaasuli waayey ilaan dabcan waxay yidhaahdaa mar walba labadan qof ee wada jooga waa laasim inuu mid yahay mid tanaasulaya haddii labadiiba isla xumaadaan waxaa dhaca waxa la yidhaahdo qoys burburka ama furiinka ayaa imaanaya marka wuu leeyahay labadan qof way wada joogaan sidoo ay markaasi sheegayaan dadka khubaradu ah labadan qof way wada noolyihin markuu laleeyahay way noqon kartaa labadu inay wanaagsan yihiin laakiin uma badna ay leeyihiin mid ayaa halkii markaa lagu taagan yahay oo ah tiirkii lagu taagnaa oo qoyskii uu ku dhisnaa ama gabadhii ayaa tanaasuleysa oo markaasi noqonaysaa mid iyadu wax walba dib u laqda canjufteeda ama odaygii ama ninkii ayaa noqonayaa mid isagu wanaagsan oo wixii ay gabadhaasi sheegtayba dhagaha ka dadanaya ee kasii soconaya marka waxay ku leeyihiin qofkaasi wax walba boqolkiiba boqol isagu isla raba ma noqon karo mana noqonayo mid nolol qoys dhisa mid bulshana markaasi iyo mid urur dhisa waxaa la yidhi waxaa isku markaasi uu ka mid noqonayaa keligii noolaade iyo keligii cunihii la sheegaya sidoo kale keligii taliya wuxuu ka mid noqonayaa keligii noolaade oo dema kelig ayaa noolaanaya oo qofkii ama ninkii la noolaa haweeneydii ama ninkii ama haweeneydii ninkii la noolaa labadoodiba labada dhinac markaan ka eegno ama xaaskii ama xaajigiiba labaduba haddii sidaasay noqdaan dee waxaa usoo haraysa in keligood ay noolaadaan oo keligii noolaada la dhao amaba keligood cune oo keligood iyaguna sidoo kale dabka shita amaba keligood taliye ee hal qof qofka kale uu madaxa ugu istaago amaba dabcan ma ahan laazim moogtahay in maxaa lahaa ninka keliya uu isagu gabadha madaxa ugu istaago marka luu leeyahay keligii taliya waxay noqon kartaa sidoo kale in ninkii isagana la haysto uu noqdo oo isagoo madaxa looga taagan yahay marka qof ayaa noqonayaa keligii taliya ama gabadhii ayaa talinaysa oo ninkii ayaa waxaa leeyahay wax waliba waan kaa gar leeyahay oo xal kale ma jiro markii arrin dhacdo waa inaad adigu waddadaas sii socoto amaba ninkii sidaasii leeyahay oo gabadhii madaxa uga taagan oo leeyahay aniga ceebka saliin ayaan ahay mar walbana aniga ayaa saxan waxaa monopoly leeyahay iyo markaasi ku samaynaya dabcan waa qodobka ugu horeya maanta ka hadlayno waa in markaasi la raadiyo xal dhexdhexaada xalkaasi oo noqonaya mid dhexdhexaada oo hal dhinac aan u jeenjeerinin oo noqonaya mid labada qofba ay u siman yihiin marka ay timaado dabcan waxaa leeyahay labada qof ee isla nool laazim waa isqabanayaan marka isqabtaanaya waxaa laga doonayaa la raadinta xal dhexdhexaada iyo inay raadiyaan markaasi xal een, lo- noqdo mid markaasi labada qof ah ay iyagu isku raacsan yihiin oo midba midka kale uu ku qanacsan yahay Ee, khubaradu waxay sidoo kale leeyihiin amaba waxaa jirtay labadan qof tigist ayaa la raahdaa wangus iyo weliba indak asava waxay muddo in ka badan toban sano ah ay ku shaqaynayeen ama la shaqaynayeen la talinta iyo weliba xalinta khilaafaadka ka dhasha guurka iyaga oo markaasi ka wada tirsanaa urur arrimahan ka shaqeeya mar wax laga weydiiyena waxyaaba markaasi guurka khatarta geliya ee burburka horseeda waxay sheegeen inay kow ka tahay aqoonta ee markaasi lamaanuhu u leeyihiin guurka iyo xiriirka jeceel waxa ay ka leeyihiin dhibaatooyinka ee markaasi sheegeen waxaa ka mid ahaa beenta oo aanu ka hadli doono in beenta markaasi laysku sheego oo leeyahay runtu waa raaxo sidoo kale dabeecadaha rasmiga qofka qofka kale hadda aan ka hadlayno in qofkii midkii amoodeysa inuu mid kale uu kula noqdo balse aad adigu quusanin ee aada noqoto mid xalliye xalliye ah xalliye ah oo mar walba xalliya oo aan halkaasi uga quusan nolosha balse sii wada halkaasi oo noqonaya mid dhexdhexaad ah oo hal dhinac aan u jaanjeeraynin sidoo kale dhanka waxbarashada oo kala duwanaya leeyahay heerarkooda kala duwanaanshaha dhaqanka labada qof sidoo kale ayaa markaasi ka mid ah aragtida ay markaa duur- guurka iyaguna ka qabaan oo khaldan ayaa sidoo kale eh, ka mid ah ee dadka iyagu inta ay xalinin sidoo kale arrimahaasi ma- maba xalin karaa waa intay ka fahmayaan waxa guurkaasi uu yahay sida markaasi loo hagaya ama loo maamulaya inay markaasi la socdaan labadaba sidoo kale waxa looga baahan yahay ninka waxa uu doonayo inay gabadha ogaato gabadha sidoo kale i- ninka sidoo kale inuu ogyahay waxa gabadha ay doonayso labadaba waxa ay markaasi doonayaan inay wada ogyihiin oo ay ka siman yihiin sidaanu sheegnay oo noqonaya mid dhexdhexaada iyo sidoo kale waxyaabaha laga ilaalinaya in markaasi laisla jeen gooyo laisla meel dhigo lana isla ogaado ee waxaa markaasi ka mid ah waxyaabahaasi khubaradu ku takhasusay cilmi nafsiga waxaa markaasi u muuqato in lamaanaha ay doonayaan xalinta arrimaha u dhexeeya haddii midkood uu yaso midka kale ama uu ka xadgudbo xaaladdan waxay sii xumaanaysaa ayiri ama sii xumaynaysaa oo keliya balse wax hagaajin mayso waa in si furan ay isula hadlaan aysanna markaasi isku dhihin ereyo xun haddii aan sidaa la samaynin xaaladdu way kasii daraysa waxaa leeyahay yasitaanka ayaa sidoo kale meesha kaa qofka maba xalinayo arrintii isagoo qofkii kale yasaya amaba gabadhigaa la yasaya ama waxaa la yasayaa ninkii qofkan qofka kale uu yasaya ama uu ku xadgudbayo xadgudubka oo ah in qofkii isagoo qaldan uu xidana leeyahay aniga ayaa ceebka saliin ah oo arrintan maba xallismaysaba sida uu khibradu qabaan mararka qaar iyadoo hal qof uu isku dayayo halka in midka kale uu ka shaqeeyo sii adkaynta xaaladda iyo weliba jahwareer markaasta ama markaas oo iyadu labada qof ay isku dayayaan in isbeddel uu meeshaasi ka dhaco dabcan waa arrin aad iyo aad meesha ugu jirto sidoo kale waxay leeyihiin dadka khubarada dabcan ayaan eh, daraasadooda soo qaadanaa mararka qaar waxay leeyihiin iyada oo hal qof uu isku dayayo xalka oo uu doonayo in arrintani uu xalliyo qalad ayaa dhacay gabadhi aad doonaysa inuu xalliso ama ninkii aad doonaya inuu xalliyo midka kale inuu markaasi ka shaqeeyo sii adkaynta xaaladda iyo jahwareer in waanyaradii iyo waxyaabihii laisku xirxirayay uu qofkii kale sii kala furo isagoo hadaf leh hadafkaasoo ah in arrintan marnaba xal laga gaarin waana arrinta ugu weyn ee waxay leeyihiin markaasi kala qaybsanaanta iyo kala fogaanshaha labada qof ee wada jooga sababta waa sida ay khubaradu qabaan sida dhabtaa loo xaliyana waxay leeyihiin ama sida dhibaatada loo xaliyo maanaha waa in ay markaasi bartaan sida wax kasta loo xalin lahaa marka ay taagan yihiin waa in markaasi si joogto ah si xal u- ay markaasi u waraystaan iyadoo luqad wanaagsani la iskula hadlayo waxaa sidoo kale ay khubaradu qabaan arrintu iyada marka ay taagan tahay in la xaliyo ayay ku wanaagsan tahay leeyihiin oo mar eh, mindi isku tagtay noqotay in gabgab la dhaho ma wanaagsan ay leeyihiin arrintii waqti in lagu xaliyo oo markii sidaas waxay u dhacaan la xaliyo ayaa ah qaabka u wanaagsan ee lagu gaari karo ama laga gudbi karo ayay leeyihiin caqabadaasi dhegeystayaal waana waxyaabaha ka midka afurayaasha guusha qoyska wanaagsan ee maanta aan ooga hadlayno oo kow inoo ah waa raadinta xal dhexdhexaada yuusuf waa tahay dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi-bari ayaa dhegeysanaysaana maqlaysaa muscab sida wuxuu kala dhigayaa saaxiibayaal dabcan cidda qaadanaysa way qaadan kartaa haddii ciddii aan qaadan karin waxaa lagu sameynaya muscab waa laga gudbaya sooma ahan ila wax ma qasbi karno swaaxiligu wuxuu dhahay Aha.
sikio lakufa halisikii dhaawa Ha, waa maqlaysaan kusweynina lagugu daray haddii haddii qofka uu dhimanayo aad iyo aad.
uu qabri u jeedo Aad iyo aad.
dee daawo iyo daaweyn si walba u daaweyso Aha.
ka dhimaysid aad iyo aad waa tahay dhegeystayaal haddaba een, muscabo iyadoo qodobkaasi aan saaka diiradda saarayna ama qodobaha markaasi iminkana guusha furaha ama qofka laga doonayo qoyskiisa inuu ku wanaajiyo sida- sidoo kale heer sare uu ku gaarsiiyo dabcan horta siyaabo kala duwan oo markaas ayaa loo kala mari karaa waa haddaba hadda ka hor aan gabar la weydiiyo waxaa la dhahay ee, nin noocee doonaysa haye nin hee noocee doonaysa dabcan dooqaaga ka hadal ayaa layidhi dabcan gabar baa la weydiiyey haye maxaa dhaha nin hanti la-aan dhergi karo waa garta hub la-aanna dagaalami karo Mhm.
hoy la-aanna gami karo hagaag dabcan cid- cidi cidi fahmi kartaa fahmi may kartaa yuusuf oo fahamku waa ku jirne waa fahm ma aha yani markii la hadlo qof qof walba adahat waa fahmi kartaa markii leeyahay nin hanti la-aan dherki karo Mhm.
yani waa fahmi kartaa qof markii leeyahay hanti la-aan buu dherki karaa waa qof aftahan ah Mhm.
waa qof wejigiisa yani wejigiisa laga hadlaa tan haye qof weji furan Mhm.
oo caadi ah haddii qofkan uu hanti la-aan u dherki karo wejigiisa waa nin iska weji furan gabadhina caadi u tahay wejigiisana qof waliba ay soo dhaweynaysaa oo qof weji xirxiran ma ahaan hub la-aanna qof dagaalami karo Mhm.
waad fahmi kartaa soomahan Haye.
hubla-aanna Haye.
oo qof dagaalami karo haye oo qof asaga aan lahayn oo howlahaas oo dhan iyo isjiidka iyo waxyaalahaas oo dhan aan lahayn oo sida doon wax u samaysan karo Mhm.
oo caadi iska ah uu uu iska seexan karaa waatan hadda daba socota leeyahay hoy la-aanna uu gami karaa yacni nin gobod godob iyo waxaa leh ma aha nin yacni eh, dhibaato iyo rabshad iyo inta layska jiidanaya iyo nin nacayb waxaasna ma ahan waa garta gurigiisna u gami karaa gabadhaasaa la weydiiyey dabcan waxay daba socotana dhegeystayaasha waxgaradka ah duqeyda ah ayaa markaas dumarka u faahfaahin karaan waa gabadh xigmad leh waxay dhahay ninka aad doonaysa muxuu yahay adiga waxay dhahay nin hanti la- waa dabcan nin hanti la-aan dhergi karo Mhm.
hub la-aanna dagaalami karo Mhm.
hoy la-aanna gami karo waa gabar xigmadaysan dabcan hadda markaa qodobkaas aad fiirso muscabo dabcan waxyaalo fara badan buu taabanaya waxaa markaas marka laga doonaya qofka haddii markaas raadinta xal dhexaad ah qof waliba oo laga doonayo laba qof oo mu- guriga wada joogo laba qof oo nolosha isla qaybsanayo len ma laga hadlayo kuwa asxaabaha markaa ma aha xitaa gabadha markii laga joogo xal la raadinayo waa qof waliba waa in uu sameeya xalkeeda rasmiga saxda ah hadda ka horaa nin qalad sameeyey qaladkii ku sameeyey gabar buu ka sameeyey gabadh iyo xaas gawriga ay wada joogeen gabadhii qaladka may u qabatay maysan u qabanin laakiin waxay fiirisay xalkeeda rasmiga halka ugu jiro halka dhibaatada uga imaan karo halka nolosha ay ku bedeli karto halka ay ka sixi karto asagii qaladka lahaa ayaa gabadhiidi waxay dayeysaa inay haddana ay saxda asaga waa asagii qaladka sameeyey gabadhaas maysan buuqin maysan dagaalin maysan kurboonin sidoo kalena maysan iska fogin balse waxay ka soo qaado wax waliba inay caadi yihiin laakiin haddii aad nolosha adkayso muscab haddii nolosha aad adkayso dabcan hoosha guriga nolosha way adkaanaysaa laakiin haddii furfurnaansho reerka uu soo dhexgalo ninkana uu furfuro gabadhina ay furfurto waxaa marka halkaa ka soo baxaya wax waliba in la xallin kara xalkeeda la heli karo laakiin haddii marka horeba la soo gelayo guriga ay ahayn dad markaasi aan xal raadin karin dad sidoo kale aan go-aan ka gaari karin holka xal horta hadda ka horaan een, intaan sheekadaas sii dhamayn muscabo hadda ka horaan in la weydiiya waxaa lahay dadkan isguursanayaan ama dadkan horta is- eh, nolosha imikan wada samaysanayaan inta ka- horta eh, reer ay dhidsan horta sidii horta reer loo xaliyo may aqaanaan ninkaa la weydiiya nin maxaa lahay waxaa ka taqaanaa xal waxa u taqaana maxay tahay haddii aad maanta reer aada yeelato waxa koowaad aad ku xalin lahayd maxay tahay haye ninkaa la weydiiye Mhm.
waa uu ka gaabday gabadha la weydiye waxaa la haddii maanta reer aad hooyo aad noqoto boqoradii aad noqoto guriga haddii muran iyo qayl uu ka soo baxo reerka maxaad ku xalileed gabadh aqli badan waxay ahayd waxay dhahday horta hala gaaray dhahday markaasaa xalkeeda heli karaa waa garta horta hee ma hordhacayo ma hor dhacay halkeed hala gaaro halka ninkii uu ka aamusay dabcan waxaa u muuqataa marka gabadha inay ka saxsan tahay horta haddii la gaaro waa la gaari sax laakiin waxaa ka horeeya qofka inuu hor- marka hore maskaxda wax ku haysto haddii maanta muscab iyo gabadhii ay isqabteen maxay ku xalin karaa muxuu asaga ku xalin karaa ma banaanka ma dibadda qaylada u baxaysa waa sheekadii shalay ninka mar buu hadlaa gabadhina mar ninka mar buu hadlaa ninka gabadhaa dhegeysataa gabadha mar baa hasha ninkaa dhegeystaa mar bay wada hadlaan dadka dhan baa wada dhegeystaan laakiin taas ma aha mascod gabadhii maanta hadday isqabtaan mascod asaga aqliga iyo kartida iyo uu la imaado laba qof haddii hal meel isku wada imaadaanna labadaba ee laba aqli hal aqli ma wada yeelan karaan صح qof qof kale waa inuu ka sarreeyaa ilaahina saasuu dabcan qof waliba uu ku abuuray Ma- muscab yuusuf hal aqli ma ma noqon karaan yuusuf maxaa laga yaabaa inuu muscab ka aqli dheeraya muscab laga yaabaa inuu yuusuf ka aqli badan yahay isku mid maaha dad xitaa garaad ahaan markii loo fiiriyo waxaana qofku inuu ka inuu ka yara sarreeyaa laga yaabaa hadii fahanka markii loo fiiriyo inay iskusan isku level ahayn laakiin haddaa dhahdo gabadhii reerkay ji- dhaqanaysa reerkeeda ah, maamulanaysa xitaa si walba ay u qaldan tahay ma la socotaa in isbedel yar a ku keeni karto hadda ka horaa nin eh, laba habeen buu isla qabay waa laba dumar buu isla qabay gabadh yareed yaa ku xumaatay Ah.
gabadhi bahyarta uu qabay waa gartay yaa ku- miyaradi yaa ku xumaatay dabcan tan weyn wuxuu ka helaye tan yar kama helo marka tii weyneed baa dareentay bahweyntii yaa dareentay in culays dhanka kale guriga uu ka haysto mar walba inuu gurigeedu soo maro u dhowbala halkan buu iska joogayaa waktiga shaqada ma ka soo baxo waktiga xitaa gabadha kale nafaas ee leedahay yacni gurigeeda uu aadi lahaa intaas wuxuu ka cararayaa buuqa iyo qaylida iyo gabadhaas wuxuu ku arko waa gartay wuxuu isku dayay gabadhii in maskaxda uu bedelo gabadhii markay laba da ay dhashay intaas uu waaninayo uu la hadlayo uu weligii ka qusanin bay maalin maalmaha ka mid isbedeshay gabadhii waxayna ka roonaatay bahweyntii iyo hal mar dhan bedeshay wixii hore gabarnimadii ay intii lagu soo guursaday iyo caruurtii labada ee ku dhashay ama saddexda ee ku dhashay waxay ka noqotay gabar markaasi roon oo caadi si- ku yacni qaab weligii uusan ka filanaynin laakiin asaga in walba xitaa jug wuxuu dhe- wuxuu dheh xitaa jug ama wax kusoo tuur xitaa bahdiisi weyneed ama gabadhii weyneed uu qabay xitaa weligii gacan imay qaadan warin laakiin gabadhan yar gacan bay i qaadoodahay mar walbaba ma aha hal maalin laba maalin ma aha laakiin weligii gacan uma qaadan wudha waxna kuma dhufanin weligayna afkeyda banaanka uma bixin oo hooyadeed iyo reerkeeda ma dhicin gabadhan waa sidan isadan ma dhihin gurigaas waan qufuludha u dulqaatay gurigaas Mm.
waan qufulay Haya.
waxaan ku qufay qulubteeda yacni dabcan mar walba aan soo galo ayadoo qaylinaysaaan la hadlaa xitaa hadalka aan hadlay ma maqlayso markii dambe waxaan dhahay, waxaan ku gadaa dhe markii la seexdo yaa waxaan iska day- aan isku dayaa u dhahay in aan hadlo oo iska sheekeeyo oo aan osaretiyo waan ku kari waaya u dhahay maalin baan fikira wuxuu dhahay fadhigaan imaaday fadhiga yaan imaaday telefoon baan qabsaday telefoon baan iska wacduu dhe marka dhegeyso telefoon yaan iska wacday wuxuu dhahay ninka cod dabcan cid wacayana ma lahan halka fadhigu iska fadhiyaa gabadhina dabcan waxay ku jirtaa waqtigan uun ahay gabadhina leen qolkeeda iska jirtaa ama qalkeeda iskaga jirtaa telefoonkiu soo qabsaday dhegtuu iska saartay markaasuu ammaan u galay waa gabar boqorad ah waa gabar aada u degan waa gabar aada u fiican waa gabar xigmad leh waa gabar baari ah markaas miyuu gabadhan baahirtan aad bay ugu roontay maasha allah wax dhibaato iyo buuq ah waa gabar aada u maaragtay karti xigmad leh waa gabar Dab- aan ku nastoy wahaa dabcan gabadhi markaad xalka uu ku keeni waa haya way maqasha marka bal ammaan buu is yidhi markan bal iminka wuxuu dhahay gabadhan Ehe.
yaa markaas wuxuu dhahay, aad u- a- abtiyo wada xilli dambe waaye Ha.
bal insha allah berri baan de- een, bal s- een, waqtiga soo socdo bal insha allah ciddi bal reerka imaw een, aad bay ciddi ma aad bay kugu xisan carruurta xitaa ma arkeen gabadhan bahyarta ah waa gabar maanta weji aad u furfuran oo soo dhaweyna adi horta bal imaw reerkii bal haya gabadhii markay aragtay asagoo la hadlayo ay wax- markay waxay u malaynaysa in dumar kale uu la hadlayo Aha.
markaasay qashuucda guri aaday oysa gabadhii waa gartay maxay dhahay ninkan saa u dhibayso ma nin ehelkiisa tulkiisa saa ku yacni qiimahaas kaa geersiin miya Mhm.
isla markii wuxuu abaabulay dad kale u abaabulay wuxuu dhahay maanta qaaliyey waxay noo soo socdaan marti bay noo soo socotaaye bal aans- ma- aans nidaamino haya ayadii maaha gabadhi waa gabar isbedeshay waa gabar xilor isbedeshay Aye.
waa gabar waanadii wax dhan qaadatay waa gabar yani wuxuu dhahay hadalkii gabadha hataa yani maanta qayli aad ku daydo wax kale buuq qayli bal wax kale inaad ku daydo yaa muhiim ah intii waxaa ka fiican aad isla buuqi lahaydeen is- gacmaha faf- ay isla geli lahaydeen dood fara badan isla geli lahaydeen waxay ku imaan kartaa halka qof waliba in uu ku xallin karo hanaanka saxda ah qofka ugu wanaagsan uu ku kobcin karo noloshiisa Qaabab waana tan badan.
waa qaabab fara badan Qaabab waa badan, raadinta hadda halka dhaxaadinta laga- labada qof looga hadlayo sida haddii ninka uu sameyn lahaa ka war maanta markii hore ee buuqaysay ama dagaalka ay waday dee gabadhay carari lahayd ama gabadh u diri lahaa ama u fiijin lahaa Ama laakiin ulu soo uunkaadii qaadan wuxuuna u dulqaatay Mhm.
xubinkaas ama gabadhaas ay wato
waa garta Mhm. dabcan waa waxaa markaas laga doonayaa labada qof waxay marka hore ku heshiiyeen bal marka hore waxaa ka horeysaa bal horta qof gabadha xal miyay la imaan kartaa ninkana xal muu la imaan karaa haddii ay isqabtaan haddii horaanna waan sheegay dabcan muscawo gabadha aqliga haddee leedahay ha sidii xamdi gure oo kale nin hanti- nin hanti la-aan dhargi karo iyo nin hub la-aan dagaalami karo iyo hoy la-aan gami karo dabcan ragga waa intaas gabadha nintaas ragga ku tilmaamtay De maxaa la- maxaa lagu- maxaa lagu- maxaa la dhihi karaa hawshii oo dhan way soo koobtay warkii baa la gaaray dhegeystayaal ee sagaalkii subaxnimo fa- ee xamdi gurey ayaa noo akhrin doontaa haddii ay bahraale ka noqdo dhegeystayaal barnaamijka si wada jira waxaa u daadinayo subakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil arrimaha qoyska ah ayaa dhegeysaneysaan dhegeysta waata dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal barnaamijka hogaanka ah arrimaha qoyska ah ayaan dhegeystayaal diiradda saaka ku saarnaa khamiis weliba ku dhegeysataan dhegeystayaal halkan iskula gurfaynaa aniga iyo adiga dhegeyste arrimaha markaasi qoysaska ka dhex taagan si xal loogu helo sidoo kalena loo yiri dhibaatada qoysaska dhexdooda ka dhex taagan arrimaha heestaan dhegeysta barnaamijka diiradda ku saaran saaka waxaan diiradda ku saareynaa dhegeystayaal arrimaha furaash waa furasha dhabac waa furayaasha guusha qoyska wanaagsan dhegeystayaal iyadoo waxyaalo fara badan aad soo dhegeysteen dhegeystay hal maalin qoys kelima lagu dhaqo laakiin waa ninkii dulqaadka iyo samarka badan oo keliya hal qof hal qofna reer ma dhaqi kare dhegeystayaal labada qof oo markaasi nolosha isla wadaagay oo isla ca- isdhe- isla dhahay dabcan nolosha aan wada dhisno oo kelaya markaasi nolosha wada dhisi karaan ninka haddaad ku dayso dabcan keligiis wax ma qalan karto waa waxaa dhihi jiray hal farfool ma dhaqdo dabcan waa in gabadha naceeda ay ka dagaalantaa gaba- ninkana sidoo kale niciisu ka dagaalamaa laakiin markaan kuleeya dagaalam ma aha mid markaasi faraha laiskula tegayo Mm-mm. laakiin waa mid markaasi labada qof ay iskula shaqayn karaan sidoo kalena ay ku badbaadin karaan caruurtooda gurigooda noloshooda si markaasi ay u gaaraan nolosha heerka ugu maqaamka sare dhegeystayaal si xitaa lagu tusaale qaato dhegeysti haddii aad noqoto gabadhii markaasi garaadka sarraysay haddii aad noqoto gabadhii markaasi xikmadii badneed haddii aad noqoto gabadhii markaasi tanaasulka badneed dabcan waxaa hubaal ah inaad markaasi adiga guusha wadada aad cagta saartay dhegeysti si ilaa markaasi noloshaada caruurtaada xitaa aad u noqon karto ilmo markaasi garaad maskax leh hooyada muscab maxaa le markay eh, dabcan ayada wax waliba u tanaasuleyso wax waliba ay u dulqaadanayso wax waliba ay u samrayso wax waliba ay nolosheeda iyo reerkeeda iyo gurigeeda horumar ee doonayso inay ka gaarsiiso muscabo ha waxaa ka soo baxan halka caruur markaasi ayagana garaad badan waa ilmaha dabcan waa aragtay markaysan is- isku garaad ay ahayn qoyskan ama qoyska kale waxaa markaas- waa mar- waxaa markaasi kala dheer farqiga u dhexey waxaana markaasi t- ku soo abaabisay hooyada garaadka badan waa ninkii sidii horaan uu sheegaye waa nin hanti la-aan dhergi karo waa gabadhii horaan jira dhahday iyo sidoo kale hub la-aan dagaalami karo nin markaasi hoy la-aan gami karo dhegeysta ama seexan karo dhegeysta arrintaas markaa daba socno dhegeys waxaan daba socnaa su-aashii ahayd ama hadalkii ahaa dhegeysa dhisbiix hore aan kaga hadlaynay furaasha guusha wanaagsan ama qoyska sida hadda aad ku maqlayseen dhegeystayaal xal- xal uraadinta iyo sidoo kale askida kaalinta qofka uu kaga qaadan karo hanaanka wadada markaas loo marka dabcan tusaalooyin fara badan aan usoo qaadana sida hadda ninka u dambeeyey muscabow oo marka gabadhiisa intuu meel u fariistay kadibna afka u furtay una ku yiri waa gabar wanaagsan waa gabar baariyada waa gabar saalixada waa gabar buuq ba- aan badnayn waa gabar reerkeeda markaas xikmad leh reerkeeda dhaqanayso dabcan gabadhi waxay u qaadatay markaas in ninkeeda uu reerkiisa uu aad ugu sifeynayo waxayna markaas garaadsatay ama garaawsatay in ay tahay qof markaas ayada aan garaad lahayn ama sidoo kale yacni nin heerkaas ayada gaarsiisan yahay oo weligii waxba aan ku dhufanin u xanaaqin sidoo kale u dulqaadanayo in ayadan markaas isfahmi weyse ama isgaran weyse dabcan waxaa ugu xun doqonta la tilmaamay weligaa ma maqashay adduunka waxaa ugu xun doqon la tilmaamo doqonti la tilmaamay doqonti la tilmaamay Ah.
doqon ma aha doqonti la kaa iska daa ninka isaga waa faahsanay doqonta la tilmaamay waa gabadha doqonta la tilmaamay haddii mar ninka uu ku hagaago gabadha uu leey waxaan qabo waxaan samee waxaan ga- samee waa gabadhii uu la qabay ogo wax ma samayse waxaa samee salaadda markuu baxay wuu dardaarmi waxaan qabee waxaan waa inaad samaysaa haye haye haye hal marna ma dhahayso war waxaan waxaa maxay ugu sheegtaa wixii aniga guriga liikeena ma garanaya miyaaniyo ha noqonin doqonta la tilmaamay weliga Ee, gabdhaha hadda socdaan doqonta la tilmaamay weliga ha noqon laakiin waxaa noqotaa tii tilmaamsan tan ayada tilmaamsan waa inay noqotaa laakiin haddaa noqoto doqontii la tilmaamay ka waran marka ayada waxay noqotay doqontii laakiin in badan baa la tilmaamaya laakiin hadda waxay noqotay mid ayada wax tilmaamayso kadib waxay markaasi ogaatay garawsatana in ayada markaasi nolosheeda ay dhibaato isan reerkeeda u keenaynin waxayna markii dambe noqotay gabar xitaa si fiican ugu nistay oo aad markaas mar walba guri uu xitaa usoo xiisaya gabadhi usoo xiisaya laakiin horaan umuusan soo xiisaynin ilan buuqeedii qaylideedii qajacdeedii guriga isdhex yaalo nadaafadii oon wanaagsanayn dabcan waa waa xela markaas ragga aan u wanaagsanayn dabcan haddii gabadhaas sidaas loo samayn lahay ninka dulqaadka u sameeyey dee xal marka ma loo heli lahayn soo ma ahan haddii asaga uu ka boodsanaan lahaa cidna ay ka boodsanaan lahayd halka maxaa ka imaan lahaa haddii waa laisku dhici lahaa kadib waxaan dhici lahayd war heblow hala togay iyo heblow hala tagay sidan haddii gabadhi waan kari waayo sidan haddii gareerka wataasi meeqaa meherkaas oo hawshaa maxaa ku gela adiga u dulqaado u samar waddada tus maanta tus beri tus beri damba tus beri xiga tus wakhtiga aad u wad laba sana ha kugu gaarto laakiin waxaa hubaal ah in markaas caga dhigan doonto maalin un in caga dhigan doonto diyaaradaadan ay caga dhigatay adigana markaas sidida aarabta ay ku gaartay laakiin samarka waa muhiim ninka dulqaatunbaa sadkiisa hela soo maaha ninka samarma sadkiisa helaa haddaba qoyska sidaas oo kale waa qof waa qoyska markaas u baahan wax walibaan u fudaan karo musacabo kasoo gudub haddaba waxaa markaas jira haddana in markaas dadka wanaagga markaas ay ku wada shaqeeyaan guryaha dhisma ama guryaha markaas raadintiisa waxay markaas ku caanbaxaan dabcan dhaqanka reerkaas ama guriga ka dhex jiro dabcan waa maqlaysaa in qoys dhexdaysa ama waxaa maqlaysa xitaa adi qoyskin iminkana ama reerkii ama reerka ay kasoo jeedo muscabo waxaa maqlaysa laba qoys isku fiican leedahay binti gabadha dhahay ama sidoo kale xaliimo gabadha la dhaho dabcan waa dareemi kartaa markii lo waxay ku jirtaa nin aada u wanaagsan nin degan nin qiima nin qiimaysan nin markaas aan afgaaban oo buuqi qaylihiisa reerkiisa aan markaas aan lagula soo darsan karin mise aan lagula ordi karin isla sidoo kale gabadhi waxaa leeyi waa gabadh markaas aada u wanaagsan waa gabadh markaasi markaasi qiimo wanaagsan waa gabadh aan buuq badnayn waa gabadh su qaraabasho iyo waxaas dabcan ka waran reerkaasi wuxuu noqonaya reer markaasi sii fido sii aada u wanaagsan marka waxaaso dhan waxay ku imaadaan xalinta dhegeystiya
hagaag yuusuf wuu mahadsan yahay waxa uu sheegay dhankaasi iyo ninkaasi dabcan waa tusaale aada u wanaagsan yuusuf oo hortaa soo qaadatay ninkaasi u samreeyay gabadha kadibna iyadii isla yaabtay ee dib ka wanaagsanaatay sidoo kale waxaa la dhahaa waxaa jiro qaabo badan oo lagu dilo bisada bisada hal qaab kuma dilaysid qaabo badan qaabkan hadduu kuu socon waayo qaab kale ayaa isticmaalaysaa qaabkan hadday kuu socon waayso balaankan hadduu kuu socon waayo qaab kale ama dabin ama wax unbaa ku dilaysaa ma ahan hal qaab in aad isdul istaagto waa sida aad sheegtay uu ninkaasi sameeyey hal qaab oo keliya muu sameynin qaabo badan ayuu ku dayay markii dambena waa ku guulaystay dabcan qodobkaasi raadinta hal dhexdhexaada waa qodob aad iyo aad markaasi u ah muhiim daqiiqadaas soo socdana marti aan ugu soo biiri doontamuscabow hadda ka hore yaa nin baa wada hadlaynay allah unaxariiso u dhintay marka wuxuu u dhahay waxaa sheekay haddaan ku keenay in gabar tilmaaman dabcan gabar yacni tilmaamaya lagu keenay sheekada horta wuxuu dhahay gabar haddaa rabto inaad ogaato wuxuu dhahay sheeke waa inaa aliftaa ama sheeke inaad soo yacni hal abuur aad noqotaa kadibna aad dhahdaa walaale arrintaasa jirtaaye maxaad ka odhan kartaa yacni sheeke gabadh u bandhigaysa yacni waxaa rabta inay ka qayb qaadato gabadhii yani xal inay keento xal adiga xal baa doonaysaa laakiin kadib waa u bandhigaysa waxaa leedahay walaale arrintan baa jirtaaye maanta waxa garab baan kaa rabaa oo waxaan rabaa inaan wax laba iyo saddex shay igala qabo kadib gabadhi u bandhiga adiga saddex waxba wax weyn han ku siqon waxaa lahaa bal hal shay oon ku dhaqaaqi karo ama laba shay oon ku dhaqaaqi karo bal fiiri gabadhi qaabkay kula hadlayso bal horta bal adiga hadalka ka soo baxay gabadha iyo sheekada ay kuu sheegayso iyo waxa ka dhadhaysan karto horta bal marka hore eeg haddii aad noqoto gabar ha ku dhegaysanayso marka hore sheekada bal horta hadday kaaga bilowdo bal marka hore sheekada eegaga dhac meeshay ka soo jeeday iyo halkay taagan tahay laakiin haddii gabadha sheekadiisasna markii aa sheegto ee hor kasii gasho taa wuxuu dhaha wax bay sii burburin laakiin gabadha haddii mar noqoto mid intay fadhiisata ku dhahdo maxay tahay sheekada bal marka hore ii bilow maxay ku imaatay maxay ku keentay maxay ku dhacday halka maxaa hadda soo gaarsiiyey hadday halka ay kula soo gaarto waa gabar wax kula xalan karayso ama wax kula qaban karto marka hore halkaa hashaa ka day wuudha waa tan koowaad muxuu dhahay waa marka hore inaa ka fiirisa ka egtaa gabadh inay xalka horta keeni karto ay kula soo fariisato ay kula eegi karto inta sheekadaasoo dhan ay kula gaarin kow waxay ka bilaabaysaa gabadha gaba waxaa gabadha ka bilaabaysaa dhegeystayaal waxay leedahay maxay sheekada ku imaatay maxay ku heerkan heerkan kusoo gaartay bal marka hore igaga dhac haddii heerkaas gabadha kula dabcan ay kula gaarto waxaa hubaal ah in markaasi nolosha gabadha ay fahmi karto ayna kula wadi karto kadib waxay markaas eegaysaa sidaa u hadlayso waxayna qiimeynaysaa waxa soo bixi karo waxay isla fiirinaysaa sida marka sheekada u dhigayso maxaa ka runa maxaa ka been ah kadib waxay fiirinaysaa marka wixii ayda tusaale u ah hadday gabadha ku dhahdo waxaan wakti isii aan arrintan fiiriye kadib wixii go-aankayga aan kula imaado ayadan gabdho qaara dhahan waan kula talin laakiin caawa oo kale nooga dhig ama beri oo kale nooga dhig laba isku mid ma aha qofna waxaa jira isla markiiba asaga faan ilaahay siiyo oo isla isla markii xikmad imaan karo xitaa markii iminkan wadamada waaweyn ee marka ay shirayaan isla markii waxa la- haraka lagu gaara mana aha waqtiyo fara badan ay wada fariisanayaan waa heerka taas ayaa markaasi noqonaysa laakiin hadday gabadha gaabsato ayada ee qabo qof gaaban ay noqoto ama she- sheekada aysan ka gaabiso oo noqon karin qof wax dhadhaxaadin karo waxay markaas noqonaysa inay gaabid xoogan ay ku imaanayso sidoo kalena ay ka gaari karin eh, nolosha sidii rabid haddaba nolosha dhadhaxaad qofka inuu dhadhaxaad wax waliba ka sameeyo ama uu ka noqdo waa labada qof oo suurad waa mas-uuliyadda ka saaran tahay ama kuwa markaas isla jooga ama reer ka dhaqanayaan qof walibana kaalintooda ay markaas ka qaadanaan dhegeysa martida ayaa dhegeysa nagu soo biirtay oo sidoo kale doonaysa in markaas ay nagala qayb qaadato inkastoo waqtiga dhegeysan uu inahay dhegeystayaasha qaybaha dambe ay fursad u siin doona si markaas aragtidooda fikirkooda ayagana uga dhiibtaan martida kadib dhegeysta sheekada fahanka baraha bulshada ayaa sidoo kale maqli doontaan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi barina waa dhegeysanaysaan barnaamijka bakad yuusuf waa bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ayaa si wada jir ah markaas inagu daadihinayaan dhegeystayaal arrimahaasi ayaan saanka dhegeystaan isla arkayna isla gorfaynayna iyo sidoo kale qaabka markaas guusha nolosha ee dhammaan labada qof ay isu- iskula wada gaari karaan ama sidoo kale uga mari mari dhalin karaan qaabka markaas raaxada horeerka sidoo kale uu ku sifadi karo loona heli kara dhegeystayaal haddaba iyadoo markaasi loo baahan yahay qof waliba in inkastoo aniga markaasi saaka aan taageersanayo dumarka oo leeyahay waa inay noqdaan gabdho to- markaasi toosan oo sidoo kale noqdaan gabdho garaad leh oo sidoo kale noqdaan gabdho markaasi maskax furan oo sidoo kale noqdaan gabdho aan markaasi la tilmaamin ha tilmaamin doqonta la tilmaame oo hadda aan sheegaya markaas inaysan noqonin gabdhaha soomaaliyeed oo adiga markaas inaa isqaamto oo isxalqaanto ayaa markaas wax waliba kaaga qurux badan dhegeyste haddaba isku day qaabka markaasi adiga iminka reerkaada wax waliba eh, kugu imaan karo maanta berri waqti waliba in markaas ay kugu imaan karaan dhegeystayaal haddaba isku day oo sidoo kale ninkaada fartayo usan kugu fiiqin oo ha noqonin mid markaasi aan waxba loo sheegi karin oo sidoo kale aan nolosha waxba aan ka garanaynin oo keliya iskaga joogto in ay hawshooda shahwada iyo reerkaas iska dhex fadhido oo keliya taasi ma aha laakiin waa ina noqoto gabar hawsheeda maskaxdeeda garaadkeeda heer sare ka gaartay oo aysan noqonin doqontii la tilmaamay dhegeystayaal ha noqonin maantaan ku leeyahay oo berri baan ku leeyahay doqontii la tilmaamay ha noqonin waa inay noqotaa mid markaasi garaadkeeda maskaxdeeda wax waliba ku xallin karto oo markaasi reerkeeda ku wanaajin karto heer sanana ka gaarsiin karto si markaas u noqdo waan kuu sheegay saakay marka hore barnaamijkan furfurayna dhegeystayaal haddii hooyada markaas ay noqoto mid hooyo garaad leh hooyo maskax leh hooyo dhexaadin karto hooyo markaasi wax waliba qaabkeeda ku xallin karto oona sidoo kale tanaasul badan waxay markaasi dhashaa caruur markaasi tanaasul badan sidoo kalena maskax badan oo sidoo kale lamid aysan la noqon karin caruurta kale dhegeystayaal muscab baan ku wareejinaya martida dhegeystayaal kadibna isku soo laaban doonaa dhanka baraha bulshada iyo sidoo kale fahamka hogaanka oo subax waliba aad ka dhegeystaan isniin ilaa jimco kadibna dhegeystayaasha qeybaha dambe fursad u siin doona si fikirkooda aragtidooda markaas ay ugu dhiibtaan qodobka dooda saaka ee arrimaha qoyska dhegeystayaal hagaag dhegeystayaal eh, martida ayaa iminka gudagelaynaa eh, si guud barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska alaab waxaanu oga hadalnaa arrimaha dhankaasi iyo qoyska ku saabsan xalinta sidoo kale khilaafaadka arrimaha halkaasi ka jira ayaanu oga hadalnaa sidaanu soo sheegnay furayaasha guusha qoyska ayaanu usbuucii hore ilaa isbuucani oga hadlaynay qodobo dhowr ayaanu kasoo hadalnay maanta balse si gaara waxaan diiradda ku saaraynaa waa in markaasi la raadiyo xal dhexdhexaada hal markii la raadinayo uu noqonin hal dhanka iyo hal qof ama hal dhinac u jaanjeera balse ku gaan- ku jaango-an in uu noqonayo mid labada qof ay ku qanacsan yihiin sidoo kale in runta markaasi lagu dadaalo oo runta la isku sheego waxaa martiin oo ah sheekh bacadleh oo markaasi arrimahani aanu ka wareysan doonaa marka hore kusoo dhowow idaacadda star f m stad
jazaak allahu khayr akhi lfaadil maasha allah waa dhowahay jazaak allahu khayr hagaag ee sidaa la socotay ama soo maqashayba qodobkan aadka u xiisaha badan ee markaasi aan dhegeystayaasha ugu danaynayno ayaa barnaamijka uga hadlayna waa furayaasha guusha war waxaad inoo sheegtaa een, waxyaabaha markaasi aad dhigi karto maanta waxa ay wado u yihiin ama faro u yihiin in qoyska uu noqdo mid guuleysta ama wanaagsan labada qof ee wada jooga ama lamaanayaasha
jazaak allahu khayr axsan aljaza waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah Een, marka guriga sidiisaba waxa uu wuxuu ku dhisan yahay waa labada qofood labada qofoodna daa'iman waxaa sunno ah oo mar kastoo ilaahi subxaana watacaala uu jeexay oo laga maarmaan mar kasta ah bili aadanka ilaahina u wada jeexay in mar kastoo khata uu imaan karo soomaalida waxay tirahdaa markii labada gabdhood wiilkii gabadh la siina daa'ima waxay dhahaan carabi labadan ayaga iskugu dhow Way is qan- way is qabtaan aad iyo aad inay isqabtaan Mhm.
marka een, guriga marka wuxuu ku dhisan yahay in labadii qofood uu qof dulqaato een, waxaan shaki ku jirin uu qofka niyadiisa ka saaraa ee lismaba qabanayaba marka waa lis qabanayaa marka guriga labada qofood inay isku sabraan yaa aada muhiim u ah Een, ilaahina subxaana watacaala wuxuu leeyahay walahunna mithlu aladii calayhina bilmacruuf yacni kan xaq uu leeyahy kan kalena wuu leeyahy kan xaq uu leeyahy kan kalena wuu leeyahy bal allah subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamay inay labadooda isku yihiin dhar oo kale dhar hadda matalan aniga dharka aan qabo khamiiska aan qabo haddaa suuqa aan aado matalan khamiis la-aan oo kale waa sumcad darro ama hadduu iga wasaqaysan yahay waa sumcad darro marka qofka qofka kale inuu ka soo qaado dharkiisoo kale inuu yahay daa'iman qofkan ana waxaan jecelnaa khaasatan soomaali haddaana qofku inuu labisto uu shanlaysto uu iscarfiyo marka qofka haddii uu wasaq asagii uu yahay wuxuu garan karaa markaasi inuusan meelna aadi karin ama waxba qaban karin marka ilaah wuxuu ka cabiray inay dhar isku yihiin marka waxaa laga qiyaasa markaasi wiilkii haddii marba ma garanaysa ama ninkii xaaska ahaa marba haddii uu asaga nadiif uu yahay uu jirkiisa nadiifinaya dharkiisii hadduu gabadhiisoo kale kasoo qaado waxa weeyaan gabadhina sidoo kale ee, wiilkii ma garanaysa ama ninkii qabe ee kasoo qaado dharkeediioo kale markaasoo kale waxa waa laisnadiifinaya waa laisku dulqaadanaya marka marka dharuu ilaahay subxaana watacaala ka cabiray marka ee, labada qofood gurigaas marka wuxuu ku wanaagsanaan karaa in labada qofood isku dulqaataan in ma garanaysa laiska soo qaado in dharkii oo kale inay isku yihiin marka taasuu gurigu ku wada dhismi karaa Mhm, waa gartay Eh, si gaara maanta waxaan oga hadlaynaa qodobka ah waa dhankaasi iyo in xal dhexdhexaada la raadiyo sax waxaad inoo sheegtaa bal qaabka ugu wanaagsan ee markaasi labada qof ee wada jooga ay xal u raadin karaan kaasoo noqda mid lagu diirsado markay timaado isfahamwaaga labadooda ka dhex jira Ah, maasha allah Eh, waa run saa hore u sheegna marka haddii laisku sabro oo laisku dulqaato oo in qalad uu imaanaan la wada fahmo marka een, xal mar kasta waxaa u noqonayo inay sabraan hadda matalan een, waxaa arkaysaa laba qofood oo matalan oo caruur isku dhashay oo ishayso oo laga yaababa inay furniin iyo kala taagaya niyeysanayaan hadda matalan een, haddii gabadha matalan ee niyadda ku hayso ninkan in xaalada iyo maraaxil qaar inuu ku xun yahay ee sababta uga tegaysa ee tahay ama ay fur ee u leedahay matalan een, wax badan waa inay fiiriso xalka waxaa ka mid noqon kara matalan oo kale sabarka waxaa ka mid noqon kara ilmihii inay eegto inay gabadhii matalan istiraahdo ayada xataa matalan maanta ninkaada waa ka tagtay cilad noocaasoo kale ooga tagtay uu leeyahy ama in noocaasoo kale dad baa waxaa laga yaabaa gabadhooda inay uga soo dacwoona ninka inuu balwad leeyahay ee, ninkii wax la-aan inuu yahay ee, ninkii mashaqaystoo kale inuu yahay waxyaaba fara badan haddana bili-aadanka ilaahay ma wada dhamaystirin haddana waxaa laga yaabaa waxyaabo qaar inuu ku fiican yahay ninkiina sidoo kale gabadhii ma garanaysa xagga cunada inay ku xun tahay ama waxyaaba fara badan ama waxyaaba unu ku liidato haddana saas ay tahane een, waa sunno ilaahay abuuray nebigu wuxuu le alayhi salaatu wasalaam laa yafrug mu'mina mu'minatan yo nin haweeney yuu nicin haweeneyna nin ya nicin ayadoo markaasi ku naceyso cilad markaas ay oga tegeyso nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam haddii matalan ciladan qofka ah oga tagto waxaa laga yaabaa cilad kale inuu kaa qanciyo hadda matalan gabadhan waxaa ku nacday tusaale cafwan Een, tusaale cilad yaraa ku nacday ciladan aad ku nacdo waxaa laga yaabaa tan kale aad u ordeysid inay ku fiican tahay laakiin waxaa laga yaabaa taas kale ma wada dhammaystirna cilad ee tan kale ooga fiican tahay daa'iman waa saas marka wax isku dheelatiran way wax dhammaystiran ma jiraan cilada aa matalan ninkaada ooga tegaysid matalan waxaa laga yaabaa lacala nin kalaaba u socotaaba waxyaaba badan kale inuu ooga fiicnaa laga yaaba zamankii nebiga waxaa dhacday Een, haweeney yaa nebiga u timaada weliba saxaabada ayagoo fadhiyaan weliba saxaabigu markaa wuu fadhiyey waa inuu ifuro yaan rabaay tiri sababtoo ah ciladee ku tilmaamtay cilada noocaas noocaas noocaas yaan ku arkay nebi allow ha ifuro way go-aansatay nebigu baraaji wuu kari waayey waa laga furay mar allaal markii laga furay yaa waxay u tagtay nin kaloo saxaabi ah iyo guursatay waayo ninkaa saxaabiga iyo markaase ma garanaysaa cilad asaga ay ku nacday ee dad kale ku fiicnaayana aragtay mugta ninkii saxaabiga guursatay ninkii saxaabiga markii allaale markay guursatay een, ee muddo yar yara joogeen een, haddana waa tana ayadoo dacwo ah haddana dacwo wey waxay tiri nebi allow ilaa wa ilaa hal iga furo iga fur markaasaa saxaabiga kadib yimaado qaylinayo wuxuu yidhi nebi allow waa beenteeda waxay rabtaa ninkii horee rabtaa ninka horey rabtaa markaasna nebi intuu dhowle cadee wuxuu yidhi maxaad iskaga furaysaa nebi allow ninka hore sariirtuu ku fiicnaa haye ninkanne cilada ninka hore ooga soo tegaya kan male marka waxaa ka fahmaysaa marka cilad oo waxaa jirto mathalan qofkan hadduu qofka kale ooga taga intaa bisamaya qofka kale wuxuu hadda waxaa laga yaabaa gabar inay ninkeeda ku eedo wax la-aan fara badan laakiin inuu baari u yahay ilmihiisa baari u yahay wax la-aan iga fur iga fura dadka in la qaydo in laga furo mathalan markii allaala markii laga furo ninkii kale u tagto xoolo wuu haystaa laakiin waxyaaba badan ninka ay ku haysatay inay ka helin marka waa in la fiiriyo mathalan xataa ilmaha hadda meeshai joogaan haddii hooye la-aan ku dhacdo ama aabihii hooyadii ayaga isfiiriyaan ilmihii xataa waa dayacamayaan dayaca meesha ka imaanayo ehelkii xataa wada xididay xataa isbartay xataa sinaba dad isfuray xataa ilmo dhexyaala xataa sinaba kuma kala tegi karaan ma garat xataa waxaa laga yaaba asagii marmarka qaar in uus yiraahdo haddii marba aad furtay walow ilmihii ayada xataa ay haysato maxaad ka masruufaysaa ama nin kala guursanayo ama sidii la wax uma siina aniga guriga ma joogi taasa marka waxay sababtay gabdhahina qaar xataa in ay wadooyinka wax ku gadgadaan oo ilmihii xataa dayacmaan oo la gacan bidixayo marka hal wuxuu ku jiraa inuu qofka lasku sabro wax allaale waxa uu ninkan aad ku guursatay shalay indhaha maa la-een waxa waa inaa ugu sabarto ilaahay subxaana watacaala a wax ooga daydo inuu ilaah ku wanaajiya laga yaaba ubadka fiiriso u duceysa in badan waxaa aragna anaga madaarista noogu imaan jiray haweeney intaas ma garanaysaa ninkeeda ka caban jirtay culamada waxaa dhihi jirna intaas u ducee u ducee u ducee u ducee iskaga duceyn jirtay u sabri jirtay balwada ka caban jirtay waayihii dambe waxaaba aragnay maasha allah soo tabliiq la socdoba caalamka u kala guushay oo kala arag maasha allah ilaahay ducadiisa aqbalay ma garatay marka xalka wuu tiro badan yahay laakiin xal ma ah inuu gurigu burburo mar kasto dhinacyo fara badan in la fiiriyo laiskugu sabro laiska ficil qaadan yaa fiican
waa maasan tahay ustaad sida aad noogu qaada dhigtay markaa kasoo tagna arrintaasi ma jiraan waxyaaba ka hortaagan labada qof ee wada jooga wada nool in markasta ay arrintoodu xalistaan oo xal gaaraan oo dhexdhexaada markaasi halkaasi dhexdhexaada oo hal dhinacaan u xaglanaynin si markaas si looga baaqsado qoys burburka oo arrintoodana dibadda iyo banaanka ay uusan uga bixin waxyaaba lasdhigi kar maanta waaba caqabad labada qof waa ka hortaagayaa mar kasta sax way dhici karaan wayna tiro badan yihiin mathalan labada qofood daa'iman markaa aragto inay walow waxay ku wada hadlayaan dhibka dhex taagan ayaga bis uu ku ogyahay uusan banaanka u bixin inta badan boqolkiiba sagaashan xalkooda uu yimaadaa laakiin dadku hadday gabadhii mathalan oo ehelkeedii maasha allah dad fiican dadkuna way jiraan waa farahaas oo kale dad marka qaar oo xunna way jiraan haddii ma garanaysaa gabadhii ehelkeedii ee mar kasto ee daba socdaan ama mathalan wiilkii saaxiibadiisi ama ehelkiisii oo inta badan guri iyo xalkiisa daa'iman shaydaanka wuu dhib badan yahay bili-aadankana waxa weye dhiiggiisu saa ugu socdaa xasadkana waa dhib badan yahay oo daa'imanna waxaan dareemaynaa ibliiska wuxuu bila sharaf siiyaa shaydaanka yiraahdo gurigaa soo dudumiye waxaa laga yaabaa inuu shaydaan yiraahdo ninkan salaada ka tagsiiyey sadaqadii ma dhiibo anaa ilaahu siiyey wax fara badan shaydaanka wuxuu ibliiska bila sharaf siiyaa oo yiraahdo gurigaa soo dudumiye guri aan soo dudum weliba khaasatan guri muslim ah marka daa'iman marka insaanka caatifo waxaa jirto mathalan gurigan inuusan dhisnaanin laba madax laisku geliyo daa'iman howlahaasne ma garanaysa waa howlaha inta badan dumarka wey dad madax laisku geliyo ninkay naagtaan madax isku geliyo waxaa loo kala sheesheekay haddii dadka ay yihiin dad markasta ayaga gurigooda xaaladooda ka tashta hadday yihiin xal way gaaraan inta badan laakiin markay sheekadii ama lasoo sadexeeyo ama dadka lasoo sadexeeyaan oo wiilkiina ma garanaysa ama ninkii qabay gabadha in banaanahaasi saaxiibadiis lasoo tatashta iyo wax maata o dhan maskax kale lagu soo shubo gabadhiina dad kale ama saaxiibadeed ama dad kale oo gurigeeda inuu qarbuda aada moodido naa waxaan ii dhigdhehn waxaan mayuusan ku siinin saambal anaga fiiri ilmaheen ilmaha dadka fiiri hebel fiiri silaca ku jirtaa kana ku jirtaa maskaxdii qofka loo soo buuxiyey dadki haddii laga dhex shaqeeyo daa'iman gurigaas xal ma yimaado markay isku yimaadaan xataa ay wada hadlayaan waxa ay ka wada hadlayaan wax maskaxdoodii danahooda meelo badan ay fiirinayaan ma aha maskaxdii waa laga leexiyey waxyaabo kale ay ku hadlayaan daa'iman gurigaa marka ma dhismo laakiin haddii ayaga ay isku tashanayaan walow waxay ku hadlayaanba qalad ha noqday isxallinayaan oo qofka qofka kale dabeecadiisii ilmahooda fiirinaya isku sabar fiirin wax badan aan la sadexayn waxbay xallin karaan marka caqabaadka inta badan waxaa ugu badan qofka maskaxdiisa uusan ku shaqayn maskax dumar kale iyo gabdho kale iyo dad kale oo gurigooda dantooda aan u wadin gabadh ay ku shaqeynaya ninkana sidoo kale niman ma garanaysaa ka caqli badi oo laga yaababa inay gabadhan wanaageeda intay arkeen ama gurigiisa iyo waxaas intay ka dhex arkeen maskax dad kale ku shaqeynaya gabadhi uu la hortagaya marka dhibaatooyinkaas waa dhibaatooyinka inta badan guriga ay ku dudumaan nabigana wuxuu ley alayhi salaatu wasalaam waxyaabaha dadka qiyaamaha ugu shar badan xagga mansilada ilaah subxana watacaala boos ahaan qiyaamaha naarta qof uu ka taga ugu shar badan waxaa weye in haweeneydii wax allaala wixii ninkeeda dhex maray inay banaanka u bixiso ninkana sidoo kale waxaa weyneedeeda dhex maray ama sarirta ha noqoto ama arrimaha xaal xitaa mararka qaar diinteena waxay ilaalinaysaa fiiri iska badaaba dad islaameedba qolka jiefka hadda saa dhaqanka aan u naqaano qolka jiefaa jira qolka jiefka waa qolka dhexeeyo ninkii xaaskiisa ka dhexe xitaa waqtiya qaar waxaa jirto ilma xataa ay soo geli karin sharciga uu ilaaliya ilmaha xataa ay soo geli karin maxaa saas loo dhahaa waxaa la diidayaa maraaxiisha iyo waxay ku sheekeynayaan iyo wax dhex maraya iyo ciyaarta markaasi waxyaabahaasi in ilmihii xataa aysan arkin fa keyfa marka guri ama ma garanaysaa maslaxadiisii iyo burburkiisii iyo qeyb weyna ka noqon kara marka dad banaanka jira markaasi marka guriga xalkiisa wuxuu noqon karaa mar kasto in labada qof isku sabraan ciqaabkiisa ama burburkiisana boqol kiiba boqol waxaa ka qeyb qaadan karo maskax aan maskaxdoon ahayn oo wax banaanka ka yimaado in ma garanaysaa ay u yimaadaan ama maskaxdooda ku shaqeeyaan gacan saddexaad hagaag arrintaas sidaanu ka hadalnay aan dib ugu soo laabano qoysaska soomaalida iyagu fahamtee leg ayay ka qabaan arrintan aan maanta ka hadlayna iyo sidoo kale xalkan lagu raadinayo qaabkaasi u wanaagsan iyo dhexdhexaadnimada
sax jazaaka allahu kheer waa run horta inta badan faham weyn way ka qabaan laakiin fahamka mararka qaar wuxuu ku dhashaa ninkani mar allaala markuu gabadhii ay kala tagaan yuu wanaageeda kusoo dhashaa gabadhana mar allaala markii ninkay kala tagaan yuu ninka wanaagiisa ku dhashaa hadda matalan waxaa laga yaabaa gabadha marka marka ay garoob tahay nin garo malaha noqdninka ruuxiisa markay gabadhii kala tagaan markaasa waxaad moodaa fahm inuu u bilaabanayo laakiin xaaladaas waa xaalad qaldan waana wada aragna dhammaanteen hadda gabar kasto waxay ka fikiraysaa marka hore way fududaatay inay isleedahay aleylehy nin damba haddaa hesho iyo ninkaadii maxaa ma garanaysa guriga u dudumisay waxyaaba badan inay ka fikirayso ninkana sidoo kale marka fahm weyn qofka wuu ka qabaa waa haddii ma garanaysaa hadda matalan barnaamijyadeena kalo markay dadka ku xiran yihiin gurigina guri dhisan yahay xaqiiqatan barnaamij fiican baa asaastan ilahay idinkan ajradisiiyo guryihii marka barnaamijyadan kale la dhageysto guri wuxuu noqonaa xaasil ah oo xalkii iyo si laiskugu sabri laha iyo meelaha shayaadiinta ka imaanaya marka saanoo kale looga baraarujiyo wax laiska weydiiyey guri wuu ku degayaa ama laakiin qofkii ama qof kale u sheekeynayo ama oo mar kasto niyadda ku hayo alelehi haddii gabadhan iska furto yaaba gabadha lacag la helaysaa iyo haddaad tan iska furtoba ilmo fiican oo sida gabdha heble heble qaar iyo maanta dunyada ku hayo gabadhina ku hayso nin lacag leh waxaan busaarad iyo maanta marka isku hayo maskaxdooda gurigu ka maqan yahay waxay markaas kadib fikirkoodii fahamkooda u imaana markuu guriga burburay xaqiiqda fahmi doonaan xaqiiqda fahmi doonaan qofkii waxaa xaqiiq ah guri kaloo jiifa ilmihiisuu ka maqan yahay ama waa hooyo ama waa aabo walwalaa ku jiro qasab biilkii sidii u dhiibaa hal unbaa intaa lagu jira dadka kale tega hadday ilmo isku dhalaan maana kala dhammaadaan marka faham waxaa laga qaadan karaa xaqiiqatan qofkii axaadiista iyo diinta ku xiran iyo sabarka wuxuu yahay iyo barnaamijyada saan ay walaalaha noo daanayaan fahm weyn buu qaadanayaa laakiin qofka kale wuxuu fahm qaadan doonaa amin gurigiisa uu burburay oo shayaadiin ka shaqeeyaan oo uu sabri waayey ama banaanka uu ka istaagay markaasa ma garanaysaay fahm uu u dhalanaa khaatia fahamkaas fahm qaldan waa markaasuu ku dhalanaa lakin waxaan rajaynaynaa insha allahu inta walaalaha dhagaysanayso in insha allah fahm weyn ay ka qaataan si gurigooda u dhisma insha allah isku sabraan waa garta gabagabadii aanu kusii shaqeyna ustaad dhanka iyo beenta iyo runta kala saaristooda ayaanu aadina kaalinta uu ka qaadanayo amaba inta maarata awoodda uu ku leeyahay qofka labada qof ee wada nool ama labada qoys wada jooga ee halkaasi beenta lagu dhaqayo iyo qoysaska soomaalida marka aanu eegno iyo kaalinta ku qaadanayo kala tega labada qofeeda nool iyo weliba qoyska burburaya aad iyo aad waa runta jazaak allah khayr horta inta badan beyinta waxaan u kala qaadaynaa labaa u kala qaadaynaa beyn waxaa jirto oo xaqiiqi ah oo sareexo iska cad oo qofka uusan been ka sheegeyn ilaahay subxaana wa tacala na xaaraamtinime marmarka qaar waxaa jirto beynta ayadoo diinta ee xaaraamtinimeysay yaa ilaahi subxaana watacaala ama sharcigan ama nebiga uu noo jideeyey beena xalaal ah been xalaal weliga maqashay been xalaala dabcan ha qofka naftiisa ku Ya.
furanaya ayaa ka mid ah Ah, ka mid ee ku runtaa wey hadduu qofka hadda matalan dee naloo soo galo la yidhaahdo kale awe hebel asagoo matalan aan ogna inuu qolka ku jiro weligeen maan arkan daanaan naftiisa ku furan Ha.
waa ka mid been waxaa jirta sidoo kale eh, uu nebigii samayn jiray warri wax la yidhaahdo oo eh, matalan kale waagii ma garanaysaa kolyaarka diinta ay jireen oo saxaabada iyo jihaadka waxay fara badan jireen Mhm.
munaafiqiin fara badana jirtay Sure.
marka eh, munaafiqiintaasi marka waxay samaynayaan eh, nebiga la nool yihiin haddana nebiga munaafiqiinta iskama fogeyn jirin wax waa wax uurku ku saabsan laakiin daahirka unbaa dadka laga xukuma moogta marka nebiga wuxuu samayn jiray wuxuu dhihi jiray subaxii hadduu ilaah yiraahdo annaga markaan baxeyno waddada dhinacaasa ka baxeynaa marka munaafiqiinta lacalla warkay sii gudbinaya moogta haddana nebiga war ayaa la yidhahdaa nebiga meeshuu sheega maba aadaye markuu waaga barya wadda kale Waddo ka kale u baxa qaada.
xigmadda wey xigmadda wey tan saddexaad waxa weeye waa labada isqabto beenta isku sheegaan xalaal wey.
Mhm.
hadda matalan haddaan ku irahdo been maa sheegay gabadha xaaskaygii haddaa adig ku waayo cirkaa kasoo dhaca
aa ku amaanaysa waa yani ku ammaanays hadda Ah.
fiiri yacni waxyaabahaasi wax allaala wixii qalbiga laiskugu dhuseeyo Mhm.
uu guriga ku xataa fiiri guriga inuu dhismo diinta xataa aqlabiyad weyn baa siisay xataa beena laisku sheege aqlabiyad weyn baa siisay beenta xalaasha ka dhigtay Sax.
limaada in guriga uu dhismo in guriga uu dhismo laakiin been waxaa jirta oo cad oo maalan kale ninkii gabadh uu sheegi karin gabadhiina ninkii uu sheegi karin oo beenahaasi ama laakiin beenaha laga hadlayo oo sharcigan uu jiday waxa weye waa wax allaala wixii gabadhii qalbiga loogu dejinayso guriga u burburin hadda maalan kale oo caawa liigu dhego kale waxaa layidhi ilaa wa ilaa eh, dahab ma ii gadaysa ilaa wa ilaa wax ma isiinaysa adiga ahaa beri markuu waaga baryo ugu halay waayo wax xaramna marka qalbiga lagu dejiyo lianna aniga marka wax ma haya qalbigayga ilaah wuu arkaa laakiin been waxay noqonaysaa anoo xoolahaayo inaa been u sheego laakiin haddaana haynin oo beenta markaa qalbiga qofka lagu dejina waa xal marka een, guriga sidiisaba horto been ma fiicno ubadkanin in been lagu tarbiyeeya ma fiicno ee laakiin wax allaala wixii qalbiga laiskugu dejinayo ama ma garanaysaa gabay ha noqdo ama geeraar ha noqdo ama hees bilaa muusiga markaas ha noqoto oo qalbiga laiskugu dejinayo oo lacalla xataa hadday tahay xataa lacalla hadaa waxaa hele waxanaa kuu gaday oo guriga noo gaday oo waxanaa kuu gaday oo ma garanaysa waa kana waa kana kulli waxyaabahaas fara badan ama guriga asagoo dudumi rabo wixii ma garanaysaa xal ee markaasi ah laakiin inta badan guriga inuu asal u noqdo taa waa xigmad iyo burburka markaasi in laga ilaaliyo guriga laakiin wax allaala wixii asal guriga inuu been u noqdo ma fiicno guryaha waxyaabaha ee ku xalismaan inta badan waxaa ugu weyn gurigeena markasta inuu ka shiidan yahay suuratulbaqara suuratulbaqara een, guriga markasta hadduu ka shiidan yahay shayaadiinta gurigaas ma usoo dhowaadaan nebigu wuxuu yidhi suuratulbaqara guriga laga shido gurigaasi shaydaan uma soo dhowaado marka daa'iman dadka isqabane ha noqdaan dad markasto waxa ay sheegayaan hadday awooddooda hayaan inay ka run sheegaan laakiin hadduu qof uu caroodo waxaan uu la caroodana wax gabadhii eena qa- qa- awood u lahayn ee tahay ama waxay gabadhii la carooto ninkii uusan awood u lahayn ee tahay xal markaas wuu ka dhigi karaa laakiin wixii markaa la awoodo in been laga sheego midna ma fiicno gurigana guri run inuu noqdo ubadkan run ma garanaysa idinku bartaana fiican
gabagabadaan soo gaarnay ustaad ee, maxaa ugu baaqaysaa qoysaska soomaalida dadka wada jooga kuwa hadda isguursaday kuwa sii wada joogay ee ku dhegaysanaya ee, markaad markaasi dul istaagtid mowduucan sida gaarka maantaan ugu eegino jazaak allah khayr axsan jazaa akhiyo insha allah waxaan ku gabagabeynaya aan dhihi lahay een, xalka horta guriga zamankii nebiga caleyhi salaatu wasalaam xataa gabdhaha eh, tarbiyey markuu yiri xataa waxaa dhacday in ma garanaysa dad qaar ay ku xadgudbeen marka een, waxaan dhihi lahay een, hala qaato khayriyada iyo khiyaarnimada uu nebiga noo sheegay caleyhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yiri khayrukum khayrukum liahli war ninka idinkugu khayr badan waa ninka ehelkiisa u khayr badan khayriyada lagu tilmaamay bal nabigu wuxuu ku tilmaamay khiyaarukum khiyaarukum linisaa'im ninka idinkugu khayaarsan waa ninka dumarkiisa u khayaarsan daa'iman weliga u fiirsa haddaa aragto nin gabadhiisii gurigiisa xalinla guriga mogta waa nolosha dhan wey qofka uu kasoo baxayo laga fahmayo haddii gurigaasi uu wanaagsan yahay quruxdiisa laga fahmayo haddii guriga ku xun yahay foolxumadiisa laga fahmayo xataa meelaha shaqada hadduu jooga iyo meelaha la fadhiyo guriga hadduusan xal u lahayn maantuna qalbigiisa qofka ma fadhiyo walwal ugu jiraya marka qofka markasta in gurigiisa uu wanaajiyo waxaa waa khiyaarnimo iyo khayriyad weye lianna eh, waxa weeyaan eh, kulamaa gurigiisa qofka uu u fadhiyo dadka lamid ma aha waa dadka la qurux ma ah la hadal ma ah la- maanta dhan qofkan kale waa murugeysan yahay marka si gaar waxaa oola hadlayaa raggan gabadhahan masaakiinta guryaha jooga in loo turo loo naxariisto la abeydsanin la gacan bidixaynin meeshaa doontana wax ka cunaysaan maanta dhan wax ku haysaan afar uu ilahay noo banaya ku haysaan waxa weeyaan eh, waa run haddana maca daalika waxaa arkaysaa akhiyo mawduuca inaad su-aasha igu darnaa laga yaabaa waxa weye ninkaani ilaahay afar u baneeyey marka qaar waxaa arkaysaa isagoo afar ilaah u baneeyey laga yaabo guri iska labaatan door iyo toban door uu ku daro boosh boosh ah ilmihiis waxaa laga yaaba waxbarasha xataa marka qaar unuusan geen karin waxaa laga yaaba ma garanaysaa weyniisii mutabadile inay tahay iska bahdilanta eber inay tahay maca daalika mid labaad iyo mid saddexaad uu sameynaya waxaasoo kaleo afar ilaah wuu kuu baneeyey lakin ilah wuxuu raaciye وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع مركو إلهي محور راعي فإن خفتم ألا تعدلوا مركا هدي خوف أو جرو oo xagga ma garanaysaa galmada adaa xataa awood aad u lahayn xagga maaliyadda aad awood u lahayn ilmooyin islayska dhaldhalo oo wadooyinka wooyooyinka wax la fafariista meelaha la tuugtuugsada tiro badan wax ka fiican hal qows oo qurux badan oo u hagarbaxdo taya u soo saarto haddii laakiin ilaahay awoodda uu kuu siiy inaad guursato awoodda ilaahay uu kuu siiyey oo kuwaana guri ay leeyihiin waxbarashooyin fiican taya fiican maasha Allah ay ku jiraan hala gaaro laakiin ilmo dayacan oo xaas dayacan oo waxbarashooyinkooda dayacan cunadii dayacan guryihii ku dayacan inaad wax kale dusha ka sii saarto nafaf kale aad sii ma garanaysa sii disho diiniyan xaaraam wax fiican ma aha marka eh, raggaa khaas oo la hadlayaa insha allah dumarka lagu dadaalo ubadka lagu dadaalo ilaahayna ha looga cabsado nebigu wuxuu kusoo koobayba istawsow binnisaai khayra war kheyr markastuu u dardaarma dumarka kheyr ha loo dardaarmo marka insha allahu tacala wax weyn bay naga hayaan ubaday hayaan dabbay hayaan gurigaasay ku jiraan ayagoo aday ku sugayaan adig unbay niyadu ku hayaan wax kuu karinayaan marka in ilaahay dumarka looga cabsado oo ma garanaysaa maslaxadda gurigana mar kasta laga taliyo laisku dulqaato een, ubadkana ee idinka arkaan wax wanaagsan ayagana si ay ubadkooda dambe wax wanaagsan ugu tarbiyeen intaas insha alla ku gabagabeyna aad buu mahadsan yahay sheekh bacadla yuhaa nagala qayb qaadanayay barnaamijka waan uga mahad celinaynaa ee, waanadaasi iyo sidoo kale ee, waxa uu noo bidhaamiyey ee ku saabsan barnaamijka qoyska ama arrimaha qoyska si gaar maanta aan labadaasi mawduuc ee kale ah in runta lagu hago iyo sidoo kale in la raadiyo xal dhexdhexaada ayaan markaasi uga hadlaynay barnaamijka dhegeystayaal
waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal uu ku mahadsan yahay sheekha sida qurux badan uu noogu sharaxay sidoo kale uu noogu qaada dhegay arrimaha qoyska iyo weliba guusha furaha sida markaas qoysaska ay ku kala gaari karaan dhegeystale eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada iminkan siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan walba naga dhegeysanaysaan dhegeystaha hore qaadka telefoonka ku jiraan siinaya walaal soo dhowow salaamaya waa kaa qaad walaal magacaaga mama likoni soo dhowow mama zaynab likoni miya soo dhi mama soo dhowow mhm ah sax mhm mhm mhm mhm mhm haye hal iyadaad ka qaadato marka intii kalena way kugu soo kafanaysaa marka sabarka iyo dulqaadka iyo horta balanka qofka inaad fiiriso waayo oo haddii adi qofkaan gurigaad ugu jeesana damaanta ka qaadato sida wuxuu uu ka ximaya adkeed ugu qaado sidoo suuq ugu qaadataa iyo damarkeed ugu qaadataa iyo nolosha marka labadiin oo adiga isagunba idinka dhexaysaa le qof saddexaad ma qaabilayso oo haddaa wax yarba hoodaa usheeg ama walaalka usheeg ama qaraabo usheeg qofka damaanta wax ka sheegtid ama beri wax ka sheegtid hata dadka marka waxay leeyihiin qofkan waa qof lagu ciyaara qofkan waa qof dhib loo geysana dadka dee wanaagsan yihiin marka lii si kale ay qaadan karaan ila qofki mar walba haddaa qof adig haddaa ani wanaag maalin walba kaa sheeg hata wanaag aan ahayn dadka kale dibadda maxay ku walaynayan qofkaan laakiin haddaan wanaagaan inaan qaryan somaaliga iyo dukaateed dadka kalena waxay suu malaynayaan marka inaad qofxay tahay marka aniga walaalahey aan aniga kamid ahay aniga ku jiraan isku bixinayno aan isku dulqaadano aan issharafno marka wixii ilada qofka maanta wax hadduu haysto ata waxaa wax baad haysataab adin mafaano wax yaraad dheerateed haysatood ayuku ka ciyaartay geesaa dhamaaday iska soo buuxso waxay kala imaaday wax kasoo qabtay waxa diiladaa maanta waxaa tiri wayfaagoy waa wuu bixi beri waxaa tiri si markaa la goosay wuu bixi berdam waxaa tiri waxaan marka adeedaa maanta tiri waxaan waxaan aad tirahay qofkana bini-aadan waa isagan hadduu garasho laheen adna aad waxaan uu maanta ku lahaysa waxaad adiga haysato ama aad asaga oo ka qaaday ama walaalkiisiyada aad adna reebato marka buuq ma dhammaanayo aad ba umaadsantaa maama seynab shukran mami aad bay umaadsantaha maamadaasi maama likoni dhanka mombasa inaga soo wada dhegeystayaal waa tahay bal dhegeystayaasha kala qaadka teleefoonadan siinaya bal ayagana fikirkooda aragtidooda dhammaan bal arrimaha saaka waxaa uga baxay sidoo kale wax markaasi ku biiran karaan sidoo kalena kusoo kordhin karaan qoysaska imikana dhegeysanaya dhegeysaa sidii xal loogu heli lahaa sidoo kalena lagu soo afjari lahaa dhibaatada qoysaska ka dhex taagan oo markaasi lagu soo gunaanidi lahaa oon mardhaba markaasi dib aan loo maqlin qoys baa kala firdhay qoys baa sidan ahy gabar baa la fahm waayey nin baa sidan sameeyey holaasoo dhan in markaasi ay soo gebagabeeyaan dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan suwax wanaagsan dhammaantiin goordhowna waxaad maqli doontaan haddii ee bahar raali ka noqdo dhegeystayaal barnaamijka waa warkii tobankii barqanimo dhegeystayaal raali noqde kadibna waxaa markaasi soo gabagabeyn doonaa arrimaha baraha bulshada iyo sidoo kale fahamka hogaanka bal marka hore dhegeystayaasha musaabo
hagaag dhegeystayaasha wicitaanada si halo star f m halo dhegeyste wacalaykum asalaam waraxma barqala mid ah ruqya waa kusoo dhaweyninaa
insha allah walaal aflay arrimahaas laga dhawaaji aad iyo aad baan horta soo dhaweynaya haye
markaley sheekay idinka aad baad u mahadsantiin idinkaa wax ka faahiseen markaley inay daashana aad iyo aad ay arrintaas igu haye taageerana baan leeyahay walaal barqa wanaagsan barqala mid ah waa mahadsan tahay hagaag dhegeystayaasha kale ayaan u gudageli doonaa si iyaguna barnaamijka ay qayb uga soo noqdaan dhegeystayaal waa mawduucii ama barnaamijkii inoo soo socday ee furayaasha guusha halo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaal xuseeno joomaliir qora soo dhowow xuseen
waan dhawaa walaal yani horta barnaamijta iniga maartay afaafisan ayaa bogteen kheyr laana siiye marka walaal yaal ana waxaan leeyahay gabdhaha maarata waa waa maski marka haddii hal loo fiiriyo si kasta dilo si kasta ay noqoto wakta wixii samri la rabo inuu samro xidiisa waata waa un rag un marka waxaan waa un maaragtay waa ummad wax magan magan la gala ilaahay waala marka magantaadan bay ku jirtaa un haye
marka sida aad oola dhaqatona haddana ayadana kuula dhaqan un haye
marka walaalayaal waan salaam waxaan dheel ah maaragtay gabdhaha loo loo dadaalo ha loo samro marka waxa la- maaragtay addoom ahaan yaa laga dhigay waa gartay aad baa mahadsan tahay star f m hello hallow dhegeyste
halo soo dhow walaal magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso waa ka xumahay ka gudub hallo star f m
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waxaad sheegtay waa fiicanna walaal dhankaaga ka waran
maxamed toona maasha allah waa maxamed toona gaarisa dhiga buri waa gartay maxamed barnaamij u gudgal
waxay radan hor ka galo aha
arrinta gabdhaha laga hadlaysa marka si loo wadi lahaa sooma Eh, sida markaasi xal dhexdhexaad ah loo raadin lahaa iyo runta la isugu hagi lahaa
haa Mhm.
gabdhaha hadda joogaan berihan horta waaba looga dilaayahay haye
hangaralay noqdeen hangarala saa markaa u taabatay way ku qaniinayeen kowre haye
marka dee waa un in loo samro oo maaragtay un sida ay dhaam ay dhaamba waan rabnaa in loo yeelo way haye
marka raggana dee dulqaadkaaga ayaa ka yaraado hadii dadkii maskiinnimo weyn ba soo food gaarto shaqalaana dhacdo lacag la-aana dhacdo haye
qofkana lacag haduwayo oo samar ma yeelanaysa moogtid Mhm.
qofka waaba laga yaaba oo tiisa waynay taabata waaba maanta ilmihii wax uu u qaado uu leeyahay haa
yaa laga yaaba gabadhii meeqa qabsato ay ku qayliso oo inta inta kaa keento ma garat waa garta
marka waxaan leeyahay gabdhahana ha loo samro raggana ha samro gabdhahana ayakana ilaahay ka baqaano ha samraano marka saaxiibanagiistayaasha oo dhanna waxaan leeyahay maalintaa idin waxaan waatan aad baa mahadsantahay saaxiib adiguna dhegeystaha xiga aan siino fursada hello star f m hagaag waa ka xumahay qadka ayuu ka baxay dhegeystahaasi dhegeystayaal gabagabadii ah, dhankaasi iyo warka ayaa fooda inugu soo haya daqiiqado kooban kadib aad dhegeysan doontaan Eh, dabcan eh, qodobo aada iyo aada u kala duwan iyo sidoo kale waxaad soo dhegeysateen dhankaasi iyo martida oo barnaamijka qeyb naga soo noqotay waxyaabo badanna markaasi inoo bidhaamiyey ustaadkaasi si guud barnaamijka waxaan uga hadlaynaa waa furayaasha guusha balse waa raadinta xal dhexdhexaada iyo weliba in markaasi runta lagu dadaalo oo runta laysu hago maadaama ay jiran qoys markaasi eh, ka maaran dhibaatooyin la xidhiira isfaham la-aan ama is eedeen balse khatarta ugu xum ayaa ah beenta hadal isdabamarinta runta oo yaraata iyo wixii la midka ah taasina waxay keenaysaa inay kalsoonida yaraato Hello, Star FM.
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
Ah, dee horta waxaa waaye mas-uuliyadda labada qof labada qofood guriga joogta way saaran tahay ma garat haye magacaaga inoogu bilaabo marka hore
waciga waa oday waasuge intee joogtaa
waxaan joogaa meel la yidhahda abaquuri haye
idaacaddana lagama helo si wanaagsan
ma garat haye barnaamijka u gudagal haddii Aadna waa qodobka la looga socotee ya qodobka laakiin waa soo dhegeysata soo maaha barnaamijka ha ha ha haye
marka mas-uuliyadda saaran tahay eh, labada qof marka inay miisaan kala ay xagga xagga balance la lahaada la rabaa ma garat ha
ilaahayna qur-aankiisa ku sheegay ah, ah, maarta arrijaalu qawaamuuna cala nisaa bilcaanta taasay diidanta baryahan haye
hade inay waa garab ordaan ay rabaan ninkii maarataas marka taasna ma soconayso Mhm.
shaqadeeda hadday leeda asna shaqadiisuu leeyahay waa la kala leeyahy shaqada sooma Mhm.
marka gaarida marka isku dhacayn nin- nin baa seedka kasoo baxay sooma Mhm. waa ka xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ka go-ay mar kale dib usoo beegsayaan leeyahay dabcan yuusuf bakad ee barnaamijka daadihinaya iyo sidoo kale muscab ismaaciil arrimaha qoyska gabagabadii aan soo gaaray dhegeystayaal ee qeybaha dab dhegeystayaashan fursad u siinaa dhegeystayaal fahanka iyo sidoo kale arrimaha markaasi baraha bulshada markaasi waxa ka dhex taagan marka hore waxaan ku hormarinaa dhegeystayaal dhanka twitterka iyo sidoo kale facebook ah maxaa markaasi ka dhex taagan dhegeystayaal haddaba dhegeyste haddii markaasi adiga baraha bulshada aad aada ula socoto maxaa ka dhex taagan dhanka facebooka twitterka waa sidee waxyaalaha markaasi aadka loo hadalayo oo markaasi leedahay waxaan koob iyo laba markaasi laga laha- laga hadalhaya ilaan dad qaar waxaa jiraan muscabow oo markaas dadkeen ah oo markaasi mar weliba baraha bulshada aan la soconin laakiin waxyaalaha markaasi keli ay kala socon karaan keli inay tahay wax markaasi loo sheego waa arrinta markaasi dhex taagan dhegeyste haddaba baraha bulshada waxaa la hadalaa nin markaasi rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi aflagadeeye dhegeystayaal ee baraha bulshada aad loo hayaan muscab Mhm.
waxaana markaasi uu- iyadoo toos live u socoto aaladan tiktok a uga socoto Mhm.
ayuu markaas uu hadal halqe waa hadal yani halqabsi ka dhigtay rasuulka uu markaas aflagaado u geysanaya salawaatullahi wasalaamu calayh dadka aad markaas uga caroodeen sidoo kale baraha bulshada ee markaasi farnimo ugu diray ninkaas oo leeyahay weliba wuxuu kasoo jeedaa leeyahay dhanka somalilan ay weliba ka codsanayaan in ay soo qabtaan ayna dilaan Waa sida markaasi qaar ay sheegayaan Mhm.
iyadoo ay markaasi aada uga xumaadeen sida ninkaasi uu markaas ugu fudooday waa waxyaalaha markaasi facebooka iyo aaladaas markaasi ka dhex taagan dhegeystayaal muscab
dabcan yuusufow qodobkaasi waa qodob aada iyo aad markaasi eh, loogu hadalhay dhanka eh, baraha bulshada lagu hadlay dabcan eh, tiktok ayay ka bilaabatay laakiin waxaa moodaa muuqaal uu soo duubay xitaa yarkaasi waan fiirsaday oo markaasi uu ku leeyahay een, waan qaldamay waxa uu isha sheegaya marka waa arrin aada iyo aad markaasi u xun Eh, dhanka iyo haddii aan aadno twitterka waxaa la hadalhayaa ninkan la leeyahay mark zuckerberg mark zuckerberg ee markaasi aasasada shirkadan dhanka ay facebook iyo waxau leeyahay hadda kadib haddii aad adiga oo markaasi masajaasha ku jira yusufow Mhm.
qof ayaa la jaadgaraysay Mhm.
masajaal ayaa u qortay Mhm.
haddii is- aad isku daydin aad screenshot ka qaadato masajaashaas ama chattingkaasi Mhm.
qofka wuxuu leeyahay waa had kadib waa loo sheegayaa Mhm.
facebook ayaa saas lagu soo kordhin doonaa messengerka uu leeyahay Oo waxaa leeyahay- anaada waan jaadgareynay Aha.
chattingkan haddaad damacaan aad screenshot ka qaadato Aha.
qofka kale wuu arkaya ani waa arkaya sax marka arrintaas si si aad ay eh, laakiin horaan waxaa jirtay qofka markuu sawir qaadanayo inuu qofka kale uu- uu arkayo Ee, markii qofka tooska uu facebook iskaga wacayo messengerka iskaga wacayaan Een, haddii qofka uu ah, sawir uu ka qaato qofka ama screenshot uu ka qaado Mhm.
horaan waxaa dhihi jiray qofkuu dareemaya waxaa leeyahay, waxaa sawir baad iga qaaday maxay tahay Mhm.
meesha lagu soo warayaa si wanaagsan haddana like- fariinta lagu soo diray fariinta ayaa lagu soo daray waxaa Mhm.
lagu leeyahay hadhow ana waxaan ku leeyahay anigo maxaa qoraalkeena iyo chattingkeena wadahadalkeena waxaad ka qaadanaysaa screenshot Een, yusuf Mhm.
bal ka waran arrintan layaab kale oo xiisaha leh nin ayaa waxa uu jeclaaday robot ayaa leeyahay robot oo aad garanaysaa somaan aad iyo aad waa mashiinadan caawiya dadka Mhm.
ee robotka loo yaqaano waxa uunu rajeynaya inuu guursado waxaa ninkan nin australian ah waay Mhm.
australia u dhashay waxa uu ka quustay in markaasi lamaane qof bini aadan ah oo gabar ah uu helo wuxuu leeyahay ani gabar inaan helo Mhm.
oo aan shukaansada haasaabo la bilaabo Mhm.
oo guursado nolol la wadaago Mhm.
waan ka quustay Mhm.
saddex sano ayaan robotkan haystaa Mhm.
waan u labisaa wax walbaan u sameeyaa baabuurkii markaan fuulayo shirka ayaan soo gashtaa qaybta hore way ag fadhiisataa waxaana rajeynayaa maalmaha soo socda inaan guursada ayuu leeyahay waa tahay muscab aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal bal iminkan muscabow waa f- nin robot rabo in uu guursado dhegeystayaal ma robot rabo in la guursado dhegeystayaal Een, waa adduunka wax walba oo layaabka wada arkaysaa Een, fahanka dhegeystayaal aan usoo laabano iminkan dhegeystayaal haddaba muscabo waxaa jiraan ninbaa ga- gabar buu dhalay waa garta ninbaa hee Aha.
gabar buu dhalay haya gabadhi marka aad buu u ilaaliyaa mar weliba waa garta waa fahamka dabcan waa fahanka Mhm.
gabar buu aad gabadhu dhalay aad buu u ilaaliyaa haya marka intaasoo ilaalin wuxuu leeyahay ceeb kuu keenin yaa sumcadaada hoos u dhigin yaa maaragtay waa gabar ee maaragtay dhibaato foolxun ya keenin Mhm.
marka ilaaliskeedu aad ugu jiraa waa garta mar waliba meesha lugta saarta uula taagan yahay haddee markaas jeesato uula jeesanayaa haddee meel samayso uula sameynaya maantool gabadhi il gooniu ku hayaa markaasaa maamadii gabadha dhashay waxay ku dhaha war gabadhan waxaad u saadaadin- u saadaalinayso Mhm.
maad ka daysid gabadhan waxaad u saadaalinayso maad ka daysid oo ka daaw xumaati waxaan aad sheegayso gabadha inay keento waxa ma keenayso gabadhe dabagalka badan ka daa ha gabadhi marka way neefsan weyse oo meel bannaanka xitaa way u bixi weyse waa garta maalmo maalmaha ka mid ah baa dab bay doontay dab dab
haya maxaan ku dheh dab ay doonatay dab bay doontay Mhm.
duqi marka masaajidku ku maqnaayo wuxuu wuxuu arkay gabadho maqan markaasuu soo booda markaasuu "Ah, gabadhi ah markaas dabkaasi doonta ciddaas laa ilaaha wala duqi agarad gabadhi haddee dabki doontay yuu marka gabadhii oo jikadii kale ku jirto reerka qoyska kale ku jirto ha yuu u yeeray marka
waa garta gabadhi markay soo baxday waxay ilaan waxay ku jirta markaa aqal aqal aqal yani aq- meelaha jikada yar Mhm.
jikada ma toos buu qofku ma ma soo wada bixi karo sax waa jikooyinkii Waa micnaha jikooyinkii.
meelaha tuulooyinka ahaa laga isticmaalo gabadhi marka inay soo go- eh, godato soo ma ahan ay soo usoo baxdo Ha.
gabadhi inta dabka saa u qaaday soo godatay Mhm.
maxaan ku dheh intay soo godatay ee aqaya qaarta qaarka dambena jikaday ku reebatay Haya.
qaarka dambe Mhm.
jikaday ku reebatay Haya.
qaarka horena la soo baxday waa garta markaasuu dh- aaba ma aniga ii yeeraysaa Haya.
haa u kaada waxbaa iga dhacee aan soo qaatay dhahda marka Mhm.
hoos dabkina way badaa hoose u dhigtay dabkii duqa marka wuxuu arkaya wejigii gabadhii iyo dabki iyo dabkii qaarka dambe ma arko qaarka dambe ma arko haya markaasaa gabadhii marka way sugtay gacantee marka gacanta kale Mhm.
yay intay gacanta hoos ula laabatay yay malab kusoo shubatay mar gacanta Mhm.
malab yay kusoo shubatay ilan gabadha qaarka dambe ku reebatay gudaha Mhm.
qaarka horena aabbahay tusaysaa Mhm.
gudaha waxa kula jiro ma garanayso marka duqa ma oga waxa gudaha kula jiro Waa garta.
gabadhu ilaalinaya waaye Mhm.
intee la soo baxday iyo ola imaatay naa maxaa hadda halkaa ka hayso dhe aa waxay dhahay dabkan soo qaadaye malabkana liiga reebayaan fiirinaya dhahda malabka malabka gacanta kusoo shubatay markaasuu saa u fiiriyo intuu qasuu dhe alla ilaahu haya ceebeenin Haye.
haddaan kuu guurin oo dheh haddaan ku guurinaya ilaah hay ceebeen haddaan kuu guurin naa malabka inta ka keentuu dheh
waa garta malabka halkeed inta ka keenta aaba waxaa iga reebaysaan oo nafteen ay ugu dhegtay yaama ka wardoonay ilaada okay yaa hee ayaan ka hordoonaya yaan ka hordoonaya Haye.
bal dhegeystayaashaan siinayn xaaladda waa xumaata markaas
ma fahantay Haye.
ilaa wixii dhan waan jilciy soo ma ahan Waa jilciso, Hadee qof طبعاً.
waliba fahankiisa gabar inta jikada dabka qaarka dambe kula hardhay qaarka horena way kala soo baxday dabkina way taa markii loo yeerana waxay gacanta ku soo shubatay malab malabkii ay aabihii tustay wixii laga reebayo waay wixii dhiga reeb waa kana dhaa aaba waxan baan rabaa waana baraaweynaya Barab- ha marka waxay dhahdaa aaba malabkan baan doonayaa Aha.
wixii aan raadinaya hadda wuxuu dhe noqo wuxuu dhe waa- arrinta waxay dhe gacan kuma jirto Haye.
isla markii wuxuu dhe waa inaan markaas kuu guuriyaa bal dhegeystayaashii fahamkooda dabcan way fahmeen aan filaya dhegeystayaasha haddii muscab uu fahmi anigu ma fahmin laakiin sheekada meel u jeedo ma fahmi yusufu haddii marka hore aan kuu sheeg soomaahan goormay sheeg qaladkaan lahaa haye marka hore aan kaaga hor dhacay waxba imaa sheegin haye afrin yusuf laakiin hadda daa fahantay dhegeystayaasha ay fahmeen
dabcan haddaan Ma dhihi karo waqti- dhegeystayaashu way fahmeen.
waqti waqtigan hayaa Ha.
waa eh, shan daqiiqa kolaan ku dirsanayna hadduu ilahay raalli ka noqdo muscab w- waxaa wiil eh, da- nin baa gabadh dhalay gabadh aad buu ilaalinahay gabadha marka wuxuu ka ilaalinay xumaatay dhibaata maal maalmaha ka mid a gabadhii way baxday jikay dab dab bay doontay ji- reer kale d- dab ka soo qaadaysa gabadhii markay jikada gashay dad kale meesha kula arkay laakiin duqi masaad ku jira masaaj ku jiray markuu gabadhii aaw dhahay uu kor u qaylinayo gabadhii ay soo baxday waxay qaarka dambe kala soo baxday jikadii qaarka Qaarka dambena hore- qaarka hore kala qaarka hore soo yaa kala soo baxday qaarka dambena jikada ku reebatay dabna way wadatay dabkii ay wadatay kadibna xidhada aaba u kaa dab baan soo qaadanaya ee waan ku imaanaya kadibna waxay ula imaatay dabkii iyo gacanta calaacasha oo ay malab ku wadato warkaasuu fiiriyo intuu la yaabay faji la fajacay buu dhi allah haddaan kuu guurin allahee haddaan kuu guurin bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta khadka telefoonka ku jira muscabow السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmaa magacaawo barqaan abdiwaarqayo horta barqa lamid ah ruqiya waa kusoo dhaweynaa markaan idaacadda soo wacaan horta qoyska aad ugu qayqaadanaya markaasaa mashquula horta taasaan oon soo gabagabay markaas laakiin hadda waxaan u malaynayaa aniga horta sananka waxaan u fahamsanahay haa qof haddii guri lagu raabiyo haddii banaanka lagu deebiy inaan la ilaalin karin haye saan u fahamsanaa ani kolley haddii ay sarbeeb tahay ma garan lahay laakiin waa in- sarbeeb dabcan
sarbeeb miya haa maskaxda tuuji
ya maskaxda tuuji ruqiya wallaahi oo absardada diinta kullay arrintaas waa igu weynta laakiin saan u fahamsanay waa si kale ani waxaan u fahamsanay in macnaha gabadha haddii guriga lagu celin aan la celin karin oo qof waa qof bini-aadan la waalideyn karin maasanid ruqiyo
qofka asaga haddii wax uu doonaya inuu sameeyo Aad iyo ama xabsi geli Aha.
ama fasax Aha.
waa um sameynaya wa aad iyo aad hallo star f m
Hello.
soo dhow saaxiib
walaal waan dhowhaya maxamed bubu halkee joogtaa maxamed buubu
haa intee joogtaa maxamed
bubu bubu Bu- intee ka tirsan tahay buubu
waxay ka disantaa degmada londo waa gartee mandheera mise wajeer
etoobiya degmada londo oo soo dhow haye
waan dhowhay horta sheeke horta waxaan u haystaa inay maaragtay bilcaan aan maaragtay aan la waardiin karin haye
ninkii waardiyen isku daalaya haye
gabadhan dabka doontay oo maaragtay dabka soo qaaday oo aabeed madax kusiisa dabadana deqda la gashay ah
malab sooma qaadin horta waxay soo qaaday maaragtay alaabta laga ilaalinayo haye
ay gacanta ugu horisay soo qaaday haye
wixii duq ula imaado ee maaragtay tiri aab waxdiga leeso kuwan haye
markaan aab waan ku aan ku- ay ku ilaalin karin aha
ee markaan haddan ku gurin buu ku dhahay aad baad mahadsan tahay xigaha ganacsiina
Hello.
astar f m hallow soo dhowow
Assalamu alaikum.
wacalaikum asalaam waraxmatullahi barakaatu
Madax wajeer.
soo dhow mustafa
Horta arrinta waxay u eg tahay eh, inaan horta ruux bilaadan la ilaalin karin haye
ama ilaali ama ha ilaalin inaad waxba ka qaban karin.
haye
oo markii la ilaalin aad ugu daran tahay haye
hadda ka hore waxaa la yidhi ninbaa masayraalay haye
laakiin markuu masayray wixii oo baadiya la jooga marka habeenkii mugdi waayo aha
marka wax shan qar u dareemay marka صح
marka ninkii gacantii maamadii xagasaan u taagee luq gacanta u gashay صح
markaasuu yidhi luq ayaa iskale haye
waxay tidhi anaa iskale haye
saan hadduu yidhaa luq kale waa tan hadana yaalow dhadana
oo tan kalena yaali anaa leh anaa lugtaydu waa haye saan hadduu yidhi mid saddexaad waa tan hadana tanna yaalow dha
oo tanna yaali anaa iskale haye saan hadduu yidhi mid afaraad hadana haye
markaasuu yidhi tanna yaali haye waa un lugta taydu waa ta lugtaydu waa waxan haye
markaasuu wuxuu yidhi waagu waa bari doonaa Ah,
afar lugood axaad le aan lagaa wayn
afar lugood waxaad leh
afar lugood axaad le marka yaan asaga aroorta lagaa wayn marka asagana waarjid- waardiyo galo oo albaabka fariista
haa Ah, sax
marka horta nin walba waxaa ilaalin hadduu yidhaa Ah,
soomaalida soomaalina waxay tiri naaftaada iyo lugtaada hadan joogtaba ilaahay ku daa haye waa wax hore looga nool sax
marka ilaahay waxaa waan dhulna ilaahay anoo anoo hagaajiyaan leenahay marka intaas faataxada kuu maray waan iskala
aad u mahadsan saaxiibkaasi hal dhegeysta qadka telefoonka siinayna soo dhowo walaal magacaaga halo star f m muscab haye dhegeysta aduu ku baahan yahay muscab buu leeyahay dhegeysta muscab buu leeyahay Assalaamu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
see tahay walaal fiican magacaaga
abba waa aadan daawud ibrahim hala yidhaha waxaan joogo
aadan daawud khadka xigooy xigaha kalaan siinaynaa oo hal dhegeyste eh kadibna waktiga ayaa markaasi dhegeystaanahayaa macalinka raadiyaha maqli doontaan cabdishukuri dhegeyste laakiin hal dhegeyste khadka telefoonka ah dhegeyste hadda u dambeey qosol hore afar lugood waaguu beri doonaya afar lugood muscabow yaa laga bayn halo star f m
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
sidoo joogo meel yidhaa kambarbaaye halkay ka tirsan tahay
dhankan miru haye saaka magac cusub baa la sheegaya waa soo dhowo ma- walaal ma- eh, maxamedow
xuseen xuseen xuseenow soo dhowo xuseen soo dhowo xuseen
awaan dhawaay walaal Ah.
marka walaal gabdhaha maaragtay hadda maaragtay gabdhaha horta waa un waxay un ku fiican yihiin guul haye
ilaalisi wax ka bax middaa weli joogtiin middaa weli joogtiin oo kale lagu xisaabi karaa marka walaalayaal gabdhaha waxaan dhihi lahaa aniga maaragtay ha loo guuriyo ayagoo ege maaragtay akarsi waxaa saata ayaa la dhinaha loo guuriyo waa tahay
marka de gabadha haddii loo guuriyo de maxaa laakiin laga ilaalin laakiin laakiin sheekadan guur kuma socoto
ee Ah, sheekadan s- guur kuma socoto saaxiib
haye Ah, ilaalis ani fahan un baan ka Sila- socona si loo fahmo dadka inay fahmaan baan rabnaa guurna kuma socoto qof qof waliba iyo garaadkiisa iyo maskaxdiisa si wax u fahmayo oo keli baan u soconnaa
ha si loo xifdin kara aad u maadsantay ogaas muscab haye
yusufu Aha.
haye maa jirta haye maa jirta Aha.
waxaa waaye intaadna wade adi maxaa kaga aqbax intaadna wade Aha.
baa badweyntana dhex geysay sax dhex bartanka markaana geysane Mm.
gacmaha noo sii daysay aad iyo aad halkaasi ayaan ku sugan aniga dhegeystayaasha bal na soo badbaadi
dhegeystayaasha waa- waa maqlaysa waxay leeyihiin Haye.
gabar ilaahay baa ilaalin karaa oo ilaah wax walba ilaah wuu ilaalin karaa waa sax anaga Laa- sheekada hadda gabadh may ku saabsan tahay yusuf sheekada gabar bay ku saabsan tahay laakiin ma ah siday u dhigayaan haye gabadha waxay gacanta ku wadato muxuu yahay malab Mhm.
malabkaas muxuu yahay haye Een, waxaa gabadha een, duq u dab socdana Mhm.
maxay ahayd haye marka da- eh, gadaal ay la gasheen aqalka ha m- eh, madaxay tustana Mm.
duqa muxuu qanacsanaa muxuu muxuu ku qanacsanaa yani gabadhiisa Haye.
ilaa markuu wejigeeda arkay uu- uu iska de- uu uu degay duqa wuxuu dhi, wataa waa sax ayadii waay Ha.
laakiin waxay gadaal kula jirtay ma wuu ogeen ha waa garta sheekada Aad- aad bay u weyn tahay yusuf way weyntaa sheekada Barnaamij.
laakiin laakiin si kooban oo la raba dhegeystayaasha inay u fahmaan Mhm.
dhumalaxnaa waa isku haraynaa
maya haddii hadda aad sheegayso ama wax horna aad isiin weyso Mm.
dhegeystayaasha dabcan aad sii weyso hadda Ah.
haddii aniga marka isma arkayn ana adig amaan dhiiqa lagu halagalaa yusuf dheeqaha la gelin cabdu dheeqaha laga hala gelin Inoo soo googooy.
waatan cabdishukur iyo dhegeystayaal muscab noo soo gabagabay fadlan adoo raalli ah hagaag eh, dhegeystayaasha aad mahadsan yihiin dabcan shan daqiiqa ayaan ku darsanna maanta ee waqtigii markaasi aanu soo gabagabeyn lahayn barnaamijka arrimaha qoyska ayaanu kaga hadlaynay qodobo kala duwan aad kusoo dhegeysteena sidoo kale eh, falanqeynta martida aan oga hadlaynay dhankaasi furayaasha guusha ee lamaanayaasha markaasi wada nool dhegeystayaal muscab iyo weliba yuusuf fakad ee barnaamijka diindaadihinayay kulanka xigo brito barnaamijka hogaanka xaalada dalka ayaan dib u kulmi doonaa